assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu dhegaystayaal kulligiinba meel walba oo aad joogtaan iyo si walabood inoo dhegaysanaysaan halkani waa star f m codka gobolka waqooyi bari kusoo dhowaada barnaamijkii hogaanka star ee wargelinta bulshada oo maalin walba oo axada xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa maalin axada taariikhduna waxay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha labiyo tobnaad ee sanadka laba kun saddex iyo labaatan oo dabayaaqada markaasi waxaynu ku jirnaa ama maalinkii ugu dambeysay ee markaasi sanadka laba kun saddex iyo labaatan oo aan sagootiyeyno sanadka cusubna markaasi aan rajeynayno inuu soo galo maanta barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonaa idiina daadihin doonaa aniga oo yuusuf gaasa soo dhowaada ayaan mar kale hawada idinkaga le ahay sidii aad maantao kale inooga barateen waxaa wargelinta bulshada aan kusoo qaadanaa qodob aan u aragna mudnaan iyo muhiimad gaara inuu leeyahay bulshadana wax weyn markaasi uu ka tarayo ama mid bulshadu ay tabayso inuu yahay waxyaabaha bulshada mudnaanta iyo muhiimada gaarka u leh maadaama aan mar walba xooga saarno aan soo qaadano star f m na aad ku dhagaysataan wararkeeda warbixinadeeda iyo barnaamijyadeeda kala duwan maanta qodob mudnaan iyo muhiimad gaara ayaan kusoo qaadanaynaa waxaana kusoo qaadanaynaa guurka oo la qaaliyeeyo iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhasha arrimahan ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa anigoo yuusuf gaasa idiin daadihin doona intaynu hawada ku guda jirno ee soo dhowaada mar kale isku soo noqosho wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walbood inoo dhegaysanaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari baad dhegaysanaysaan si gaara barnaamijkii hogaanka star ee wargelinta bulshada oo stuudiyaha dhexe ee nairobi ayuu barnaamijku si toosa idinkaga imaanayaa guurka oo la qaaliyeeyo iyo dhibaatooyin tiro badan oo kala duwan baa ka dhasha sida dhallinyarada iyo dad fara badan oo waxgal ah xoogaa leh arrimahana markaasi si mug iyo miisaan lowla socda ay ka warqabaan haddaba dad fara badani su-aasha ay isweydiinayaan ayaa ah dhallinyarada yaa guurka ku qaaliyeynaya qof walba oo guurdoon ah yaa guurka ku qaaliyeynaya maadaama bulshadu tirada ugu badan ay tahay dhallinyaro maadaama gabdho iyo wiilal fara badan oo iyagu markaasi guurdoona ay jiraan maadaama rag laga yaabo inay xaasas hore lahaayeenoo markani baadigoob ugu jira ama raadinaya inay labeeyaan ay jiro oo barnaamijku si gaara dhallinyaro oo keliya ugama hadlaya ee waxa uu ka hadlayaa guurka oo la qaaliyeeya ee dhibaatooyinka uu ka dhashay laakiin dadka dhibaatada ugu badan ay ku dhacday arrimahani waa dhallinyarada marka si guud barnaamijku waxaa u taabanayaa qof walba oo markaasi guurdoon ah qof walba oo guurka qaaliyeeyana isaga ayaa markaasi ay ku noqon doontaa in uu su-aalaha fara badan ee kala duwan ee dhallinyarada iyo dadka waxgalka iyo waayeelka oday dhaqameedka iyo qof walba door ayuu leeyahay qof walbana doorkiisaasi ma ka soo baxay su-aalahaasi qaar fara badan oo ka mid a barnaamijka hogaanka star ee saaka ayaad kaga bogan doontaa kana dhexeli doonaa isweydiimo fara badan oo arrintani la xidhiidha dhallinyarada yaa guurka ku qaaliyeynaya waa su-aal wiilasha iyo gabdhaha mid walba oo iska fogeynaya oo iyaga waxay leeyihiin kama dambayno guurka in la qaaliyeeyo waxaana la isweydiinayaa yaa ka dambeeya oo qaaliyeynaya guurka wiilashu waxay isku raaceen in guurka ay u baahan yihiin guurku mudnaan iyo muhiimad gaara uu leeyahay ay doonayaan mid walba inuu heer dhiso inuu noqdo nin magac leh inuu sameeyo markaasi meel lagu soo hirto guri uu ku dego qalbigiisi iska abulanimada iyo noloshan adag ee cidhiidriga ku dhisanna uu iskaga baxo si ay u guursadaanna ay u baahan yihiin guur sahlan oo aan qaali ahayn waxaa kale oo ay isku waafaqeen in aysan ku lug lahayn qaaliyeynta guurka oo iyagu wax door ah oo ay ka qaataan ama ay ku leeyihiin in guurka la qaaliyeeyo aysan jirin taa beddelkeedana ay ka shaqeeyaan ay dadaal geliyaan maskax iyo maal ku bixiyaan in guurka la raqiisiyo si dhallinyaro iyo dad fara badan oo iyagu guurdoona ama doonaya inay heer sameeyaan ay ugu dhiiradaan in ay guursadaan guurka oo la qaaliyeeyo dhibaatooyin tiro badan oo kala duwan baa ka dhasha sida ay qabaan markaasi wiilasha iyo gabdhaha iyo markaasi qof walba oo guurdoona oo isagu doonaya in uu heer dhiso inuu sameeyo heer in la dhiso waa adag tahay waxay u baahan tahay dadaal waxay u baahan tahay caqli waxay u baahan tahay maskax waxay u baahan tahay ka fikiritaan waxay u baahan tahay in maalkaagii maskaxdaadii caqligaagii kartidaadii intaba aad isu geyso si aad uga midho dhaliso hamiga ah inaad heer samayso heerku samayntiisuna waa mid markaasi aad adigii doonayso inaad ku abuurto bulsho waxtar leh aada soo saarto ubad wax ku tara naftaadii deegaankii wax tara dadkii wax tara una gargaara diinta dhaqankii wanaagsanaa ee bulshadu lahaydna aad ku barbaariso wiilashu waad soo maqasheena waa iska fogeeyeen guurka la qaaliyeynaya gabdhuhuse maxay iyaguna qabaan gabdhaha dhankooda waxa ay ka siman yihiin in guurka loo baahan yahay ayna guur u baahan yihiin gabadh walba ay doonayso nolol ay ku degto nin wanaagsan heer qiimi badan inay gasho in ay hesho qof ay isfahmayaan isla jaan qaadayaan inay hesho guur nacfi leh nolol leh dhaqan leh wanaagsan ay ku noolaato ayna ka hesho wax walba oo ay naawilaysay oo ay raadinaysay oo ahayd in ay u soo diyaargarowday maskaxda yamaankana ay soo gashatay waxa ugu muhiimsanna ay tahay inay heer noqoto qof ay ku qanacsan tahay iyo ubad waxa ugu qaalisan ee halkaasi laga raadiye inay tahay ama guurka waxa ugu mudan uu yahay waa inaad hesho marka hore kow qalbiga iyo quluubta inaad ka degto oo nolosha cidhiidhiga ku dhisnayd ee iskaabulonimada ahayd ee gabadhu ay ku jirtay gurigii hooyadeed waa kusoo barbaartay nolol qurux badan baa kusoo qaadatay waa lagu soo barbaariyey laakiin soomaalidu maahmaahyo fara badan bay soo saareen weliba waxay sii raacsadeen dabcan oo ay dhaheen soomaalidu been waa sheegtaa beense kuma maahmaahdo gabadhi god ha kaagaga jirto ama guri ha kaagaga jirta ayay dhaheen oo gabadhi inay dhimato oo godkii aad ku hubsato iyo inay guri kaagaga jirta mooye wax u dhexeeya waa adag tahay gabadhu marka ay guur gaadho gashaantida tahay ay soo kacdo waxay u baahan tahay in ay heer samayso in aabbaheed iyo hooyadeed heerkaasi la sameeyaan la dhisaan marxalado firo badan oo kala duwan oo lamara ay la maraan culaysyo caqabado fara badan oo gabadhaasi ay la kulmi karto waalidku uu u noqdo gundhig iyo in ay noqdaan jaranjartii wax ka tallaabinaysay ee meesha qaldan ka leexinaysay waxa wanaagsanna u horseenaysay gabdhuhu waxay isku raacsanee isku raaceen iyagana dhankooda in aysan iyagu ka dambeynin guurka la qaaliyeynayo haddaba su-aashu waxa ay tahay haddii wiilkii ama wiilashii iyo gabdhihii isguursan lahaa midkoodna uusan markaasi guurka qaaliyeynaynin waa ayo cidda kale ee guurka qaaliyeynaysa cidda dhallinyarada guurka ka hortaagan oo ku qaaliyeynaysa sida dad fara badan ay qabaan waxgarad badan qabaan dad fara badan oo caqliga iyo xogogaalah wax badan og maskaxda u saaxiiba jecel markaasi wanaagga iyo in wax la dhiso iyo inay wax horu socdaan iyo in wax la faa'iido waxa ay qabaan inay tahay waxa wax qaaliyeynaya bulshada si guud bulshada si gaara dadka iyagu markaasi waalidka ah ayaa dad fara badan waxa ay qabaan in aysan ubadkii ay dhaleen ee da'yar tahay ee dhallinyarada ahaa ay ku ay ahayd inay ku carbiyaan muhiimadda uu guurku leeyahay ay u tusaaleeyaan talooyin wax ku oola ka siiyaan caqligoodii maskaxdooda ku shubaan oo ay dhahaan guur lagama boqo guurku waa wax wanaagsan muhiimadduse waa in qof wanaagsan aad guursataa gabadhooda ay u sheegaan wiilkooda ay u sheegaan dad fara badan waxay qabaan taa beddelkeeda inaysan u sheegin waxyaabo kaleoo taa ka duwan inay u sheegaan aabbaha iyo hooyadu mas-uuliyad ayaa ka saaran gabadhiisa aabbaha wiilka uu dhalayna mas-uuliyad kale ayaa ka saaran labadaba waxa uu la jecel yahay wanaag laakiin ma u sheegaa aabbuhu isaga iyo hooyadu intay isgarabsadaan gabadhii inay ka dhaadhiciyaan oo ay kala hadlaan aabbo guurka ha qaaliyeynin adigu ha qaaliyeynin annaga kuu qaaliyeyn mayno annaga waxaa muhiimka noo ah mudnaanta noo leh aan raadinayno baadigoobka ugu jirno aana jecelnahay waa inaad heer noqoto meel degto qoys dhisanaad noqoto qof ku dhaqanaya ku ilaalinaya xumaan kaa dhowraya sidii wanaagsanayd ee aniga aabbaha ah hooyada aanula dhaqmi jiray nin kuula dhaqmaya adigana ayaan doonayaa aabbo marka adugu ka fiirso wax walba aday gacanta kuugu jiraan anigu waan kula raadin doorkayga aabbanimada waan gudanayaa dhaqaaliya lacag kaama raadinayo neef xoolo oon gadanaya ma tiid laakiin taa beddelkeeda waxa aan kula rabo een kula doonayo een kula jeclahay waa in aad meel wanaagsan gashaa oo keliya waa in qof wanaagsan oo ku fahmaya aad isla jaanqaadi kartaan dhaqasho leh ku ilaalinaya dhibka kaa dhowraya jecel mad walba wanaaggaaga iyo in aad nolol wanaagsan wada gaadhaan ubadkiinni si wanaagsan mustaqbalkiinni aad u wada dhisataan ubadkiinni u wada korsataan nolosha caynkaas oon ku dayacaynin inaad hesho besaa muhiim noo ah waalidku ma u sheegaan ubadkooda arrintaasi ma ka dhaadhiciyaan waa su'aal ay tahay in la isweydiiyo dad fara badan waxa ay qabaan waalidku inaysan gabadhooda arrintaasi ku baraarujinin ee marka ay arrimahani kala hadlayaan ay dhahaan aabo markaasi hebel ayaan soo wadaa marka ay tirahda ama ay la wadaagto ma kaas ma naa kaas kaan moodeyna miyuusan ahayn kaas kaa miskiinka waa erayo fara badan oo markaasi soo laalaabtay aabbo kaas maya waan diidnay kaas wuxuu haysta male waa nin gaajaysan waa fiican yaha akhlaaq iyo edab buu leeyaha waa nin aada u qiimo badan sidiisa kale masaajidka safka koowaad baan isla gallaa oon iskula tukanaa wax wanaagsan baan ka arkay laakiin aabbo ninkaasi waxba ma haysto ninku dhaqan karaa qalbiga waa kaa dhaqan karaayoo qalbi wanaagsan iyo wanaag buu ku sheegay oo isagaaba ku tilmaamo oy safka waa iiga horreeya anigii aabbaha ahaa oo wanaag baan kuga arkay dhankaas laakiin dhaqaale kuma ogi aduu gabadhaada ma dhaqaalaad dhaafsanaysaa waalidow aabbow gabadhaada ma dhaqaalaad ka raadinaysaa iyo lacag neef xoolood gabadhaadii gadanaysa miyaa mise waxa aad ka raadinayso waa inay meel wanaagsan kuu gasho waa in gabadhaadii qof wanaagsan oo kaa dhaqda ilaalinaya dhaqankii soomaalida ee wanaagsanaa ee diinteennu markaasi ay gundhigga u ahayd leh inaad hesho ayaad raadinaysaa gabadhaadana aad rabtaa inay ku degto mise wax kale iyo dhaqaalo kale ayaad gabadhaadi ka raadinaysaa oo adigu baadi goob ugaga jirtaa wiilkaaguse asaga waxa uu la kulmaa isaguna wiilkii laftiisuna culaysyo kuwaasi la mida oo uu isagii gabadhii hadday heerkoodii kala kulanto asagana wiilkiina waxa uu kala kulmayaa dhaqaale buuran inuu yahay nin baa laga yaabaa dhallinyaro inuu yaha laga yaabaa nin da'yaro hadda soo kacay inuu yaha laga yaabaa maskax badan ay ku jirto cilmi fara badan bartay waxbarasho markaasi ahaan ka dhisan laakiin taa dhibaatada uu wajahaye ugu weyn ayaa ah inuusan haysanin dhaqaale markaasi ku filan dhaqaalihiisii waxii ugu badnaa waxaa laga yaabaa inay jaamacaddii ka gashay inay dadaal fara badan xagga uu ku soo bixiyey asagiina uu aaminsanyaho maskaxda uu ku hayo nin waxbartaa tahay mar haddaa waxbaratay wax kaa maqan male ilaahay caafimaad iyo caqli waa ku siiyey maskaxdaadii ammaankaagii waa isku dheeli tiran yahay wax kuu dhiman aqoontii waad leedahay cilmigii waad baratay meel walba shaqo walbo maanta laguu dhiibo nin ka soo bixi karaa tahay marka maxaa ku hor istaagi karaba gabadh wanaagsanna waad heli marka isagiina sidaas ayuu ku socda oo ku xisaabtamaya wiilkan laakiin lacagtii tirada badnayd ee heerkani ay sugayeen ay raadinayeen wiilku gacanta kuma hayo taa beddelkeedana cilmi iyo caqli iyo maskax iyo dhallinyaronimo iyo xoog ayuu hayaa wuxuuna niyadda iyo maanka iyo maskaxda ku hayaa wax ka maqan inaysan jirinba gabadhii guurdoonka ahayd waxaa lagu odhanayaa oo waalidiin fara badan ay ku odhanayaan bal eeg middaa markaasi in adeertaa middaa ini hebela middaa aan qaraabada nahay middaa aan ehelka nahay bal eeg sida ay u guursatay naami heblaad ka xun tahay maxaa haya maxaa ku haya oo dhulka aad isu dhigaysaa waa erayada gabdhaha lagu dhaho ninkan miskiinka ah xaggee ayuu ku geynayaa na'asaagaa toban kun baa lagu meheriyaa ee dhulka ha isdhigin dacdana ha isku jiidin aqal caroosa heblaayo in adeertaa ahayd ayaa intaasoo kun lagu meheriyey intaasoo wax loo sameeyey intaasoo mashruuc laga bixiyey gabaati intaa iyo intaasa laga keenay arooskeedii laga wada dhargay ehel iyo qaraababa lacag la siiyey qof walba markaasi halkiisa wax loogu geeyey heblaaye arooskeedii huteel hebel ayaa lagu qabtay huteel hebel ayaa la geeyey aabbaheed xoolo intaa dhan ayaa la siiyey hoballo markaasi ka heesa iyo kuwo markaasi meeshaasi waxyaabo kaleeta ka cabira ayaa la keenay adigu miyaad ka xun tahay maxaa taas kaa duway miyaad ka liidataa xaggeed laadahay dhabankanaa kugu yaalle baahida ku haysaseed nin aadaad saa ugu baahi qabto maxay tahay waa su'aalaha gabdhaha lagu yidhaahdo waa su'aalaha waalidiin fara badan ubadkooda ay u adeegsadaan waa su'aalaha qaar fara badan oo ka mida waalidiinteenna ay soo qaataan ayna gabadhii hoos ugu dhigaan rabitaankii ay lahaydna ay wax fara badan ku dilaan maskaxdana dhaawac uga gaadhsiiyaan gabadha hooyadeed iyo dumarka ku xeeran intaba gabadha waxaa loo sheegayaa oo kale weliba waxaa lagu dar loogu darayaa waabad yar tahaye nin kuu qalma oo ku aroosa miyaad weyday maad iska sugtid maxaad la degdegi waxa ku haysa maxay tahay xaggay nafu kuu haysaa haddii kale waad isceebaynaysaa bulshadaad iska soo dhex saaraysaa dadka ayna ku maqlin annagaa ku maqallee warkaaga cid kale ha u sheegin kaana markaasi ay gursanayaan hadhihine shib iska dhe gabadhii waa iska xishoonaysaa gabadhii indhaha ayay hoos u dhigaysaa waalidka sida ay ula hadleen ehelkeedii sidaay ula hadleen waa la isu dabaqabtay dhammaan dadkii oo dhan baa isugu tegay intoodiina meel ayaa looga soo wada jeestay far keliya fool ma dhaqdadi waaye iyadii waxay noqotay hal far oo keliya markaasina way ku qasban tahay in wax walba ay uga tanaajuso oo qofku maskax ahaan iyo maan ahaan marka uu dhinto ee maskaxdiisii dhaawac la gaadhsiiyo waxaa ay noqonaysaa in laba labadaba laba daran mid doora ay ku dhacdo waalidka sidan ay qofkan u caayayaan ee noocana miyaad horgeyn kartaa maxaad samayn kartaa labadood yaad ka maarantaa alailahi hooyadaa kama maarantid waa tii ku dhashay wanaag bay ku hatay sidaad artay u hadlaysaa maxaad samayni iska bajoog adiga dhanba haba guursaninba guurkii dhannaaba isaga dhanba iska tuur waa mararka qaarkood dadka qaarkii siday ku fikiraan inkastoo laga yaabo go-aankaasi dib inay uga laabtaan hooyada iyo dumarka kale ee markaasi qaraabada ah intii loo sheego ayaa mararka qaarkood waxaa markaasi dhacda in gabadhii marka ay warkeedii caddaysato ay tidhaahdo ninkan waan rabaa hala igu daro iyada dhanba in la yihahdo hala masaafuriyo oo mahalla fogeeyo ninkan iyo iyada inays arkin hala kala qariyo hala kala dhuunto dagaal caynkaasa ayaa la bilaabaa weliba gabdhaha inamada ah meel aan laga marin ayay ka taabanayaan oo ah waa haari balaaya haysa waadna og tihiin in xishood dartii aysan markaasi gabadhu ku baalmari karin ninkan waan rabaa oo nabiga sala allahu calayhi wasallam naxariis iyo nabadgeliya korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi aamuskeeda ayaa oggolaansho ah ka warran gabadhii oo la yidhi ninkaa isaga ah waa ku soo doontay annagu ma rabno raalli kama nihin sababta aan ku diidana ceeb kale male ee ninka lacag ma haysto ninka dhaqaalo male geel iyo adhi male lo iyo markaasi xoolo kale iyo farda male ninkaas annagu kuma qanacsanin gabadhay ma doonayno ha noo keenin ayadii maxay ku jawaabi ninkii ma rabtaa ninkaasi oo miyaad ku qanacsan tahay mise kuma qanacsanid waa xishooni waa soo reeban gabadhi wax badan bay ka tanaasuli waxa ay ku hadlayso ayay mararka qaarkood wixii ay rabto oo qalbiga iyo quluubta ay ka rabto ayay ka tanaasuli jawaabtii ahayd ninkan ma rabo iyo waan rabaa ma dhahaysa midna taa beddelkeeda waa iska aamusaysaa aamuskaasi maxaa uu ka dhigan yahay aamuskaasi maxaa loo fasilan karaa aamuskaasi waa jawaab markaasi cad dadka dhaqanka le diintale ay garanayaan ay fahmayaan oo ah aniga maya isaga ayaan doonayaa ninkani waddo qaldan iima soo marin waddo qaldan kulama kulmin wanaag ayaan ka doonayaa idinkii baa idiin soo diray idinka ay dhalay idinka ehelkaygiiyo waalidkaygiya mas-uuliyad ayaa idinka saaran idinka saaran guurkayga marka idinku doorkiinna qaata ayay ka dhigan tahay laakiin waalidiin fara badan sidaasi kuma balaarugsana aan ku sii soconno oo waxyaabo tiro badan oo ayaa jira ka waran haddii lagu dhaho way qooqday soo ma dhici karto xishood yaxyax dartii in guurkii oo dhanba ay isaga dayso ama ugu yaraan ninkani raalli ahaw ay u dhahdo oo ay dhahdo niyahow aniga maya aniga guurka wanaag baan u arkayey wax fiican baan u arkayey waalidkay sidii aan ka filayay iguma noqonin guurkiiba wax qaldan baa la iga dhigay guurkiiba sidaan moodaya wax ma aha marka walaalow waa wili wanaagsan baa tahay dhaqan wanaagsan baa kaa muuqda nin wanaagsan baa tahay ma aha inaad dhallinyaro tahay qof weyn baa tahay oo waan ku doonaya inaan ku guursadaan doonayay laakiin waalidkay ayaa hawsha isbaaro u dhigtay guurkiina wax laga salsalo wax laga yaxyaxo wax ceeba waxaan wanaagsanayn ayaaba la iiga dhigay marka raalli iga ahow sharafi korkaaga ha ahaato aniga markaasi waalidkay ayaa mar walba muhiim ii ah adiga shalay ayaan ku bartay nin la waayi mahayas haddiiba guur la doonaya inkastoo guurkiiba la iga yaxyaxiyey oo waxyaabo qaldan la iigu fasiray waa qaar fara badan oo dhallinyarada ka mid a iyo dadka markaasi iyagu guurdoonka erayada ay soo qaataan intii gabadhii lagu yidhi markaasi keliya looga intaasoo keliya markaasi gabadhii lagu yidhi looga hari mahaye suuqa waxaa la gelinayaa ma maqasheen heblaayo fiqiir ayay raacday waa hadday ninkii u go'daba oo ay markaasi dhahdo anugu maya ninkan ayaan doonayaa inaan guursado ninkan ayaan mustaqbal u arkaa waxaana markaasi suuqii loo gelinayaa heblaayo miyaad maqasheen sida loo guursaday mid aan waxba haysanin oo gaajaysan oo gaari dameera ay mararka dhahayaan gaari dameerku waa shaqada ugu fiican in la shaqaysta maxaa ka muhiimsan nin raga oo naftiisa ku filaan waayay ayaa ceebaysan laakiin nin raga oo hawooday inuu wax dhaqan karo isku arkay inuu hawoodo isku arkay inuu heer sameeyo isku arkay soo wanaag ma aha soo raganimo ma aha soo dhammaystirnaan ma aha soo mixnad iyo markaasi xirfad ka maqnayd qaar fara badan oo ka mida kudhirirashadii qof isagu gartay ma aha waxyaabaha kale ee gabadhaasi suuqa loo gelinayo waxaa ka mid a heble miyaad maqasheen waxa lagu meheriyey waxa loo dhigayse gurigeeda miyaad maqasheen akhas iyo wixii la mid a ayaa la soo qaadan arrimahani bal ka warran soo wax laga xumaada ma aha soo wax dhaawac geysanaya ma aha soo wax dhibaatooyin abuuraya ma aha soo wax wax kala geynaya ma aha soo wax wax isku diraya ma aha soo wax dhaqankeenna sharafta iyo qiimiga ku suntan ka hor imaanaya ma aha awey waalidiinteenni inugu barbaarin jiray waxa wanaagsan awey waalidiinteenni ina dhihi jiray waddadan xunka leexda dadkii hore ma sidanay ahaan jireen jawaabta iyaga ayaan ka sugaynaa oo ina siin doona ma waxaad ahaayeen dadkeennii hore ee dhaqankiiyo garaadkiiyo garashada u saaxiibka ahaa wanaagga lagu tuhmayey kuwo markaasi qofka marka xataa go'aankiisa uu ku adkaysta ee gabadha ama wiilka uu yidhaahdo maya gabadhaa gabadhaan ka ahayn aniga waa maya ma doonayo kuwo ku ceebeeya kuwo suuqa waxyaabo qaldan u geliya heblaayo nin qaldan bay guursatay nin faqiiray guursatay nin xunbay guursatay nin kanay guursatay waxa lagu meheriyey miyaad maqasheen gurigeeda waxa loo dhigay miyaad aragteen furaash bay rabtaa inay ninka kula seexato iyo waxa la mid a waa arrimaha markaasi ay tahay inaan wax badan ka garanno garawshiyo fara badanna dadka qaarkii ay ka bixiyaan haddii ay iswaafaqaan wiilka iyo gabadha oo qoyskoodu waxaa caqabad kalen markaasi noqonaya reerkii wiilku ka dhashay oo odayaasha markaasi xigtadiisa uu u tegaya markaasi ama uu rabo inay gabadha la doonaan gabadha la raadiyaan heerkoodii soo weydiistaan waxay odhanayaan marka uu u tago sooriyo imisaad waddaa waa jawaab markaasi dad fara badan oo dhallinyarada ay kuu sheegayaan sooriyada aad waddo ee heerkii aad gabadha ka doonanaysay aad ugu tala gashay waa imisa hadday la yaraato waxay odhanayaan war waxaas la shirtegi mayne ama sooriyada qiimo leh markaasi keen ama cid kale doono bal ka warran soo culays ma aha ninkii dhallinyarada ahaa laga yaabo inuu soo dadaalay inuu wax iskuday sameeyey in uu la kulmay culays iyo caqabad in uu dadaal dheer u soo galay gabadhii ay wada sheekaysanayeen ay tiri walaalow aniga mustaqbal baan rabaa aniga dhaqaale iyo adduun iyo markaasi hunguri kale iguma jiro heerkanagii imow si sharaf leh iiga soo doono aabbaha iyo hooyaday kaalay la xidhid adigii ay ahayd inaad caawiso odayga u ahaa adeerkii ahaa ehelkiisii ahaa in abtigii ahaa abtiga u ahaa xigtada aad ahaydeen oday dhaqameedkiisii aad ahayd gabadhiisa inaad inaad gabadha u doonto adigu aad ahayd inaad ka shaqaysa adigu oad ku dhiirigeliso oo marka uu wax yar kuula yimaado aad dhahdo adeer dhib male waxa ka dhiman annagaa buuxinayna anaa ku daraya annagaa markaasi odayaasha heerkeenna ka qaadaya qof walba waad ku mahadsan tahay marba haddaad dhiiratay annagana arrintii aad noo keentay inaan dhammayno xaq baan u leenahay odayaashii hore dhaqanka caynkaasay lahaayeen kuwo isyaqaanay ahaayeen kuwo isgaranayay ahaayeen ninka gabadha laga doonayay garanayeen kuwa ixtiraamka markaasi heerka kula loo kaxaysan jiray loo geysan jiray dhallinyaro idinkana miyaad garan martaan odayaashii qiimiga badnaa sumadda wanaagsan lahaa astaamaha wan wanaagsan lahaa wax isku dari jiray wax isku wanaajin jiray wax isku asturi jiray laakiin aan wax kala diri jirin iyana ma la dhihi karaa wakhtigani meeshay ka baxeen waa su'aal iyana isweydiinteeda mudan waa su-aal iyana in laga jawaabo mudan waa su-aal iyana dad fara badan oo ka mid a dhaqanka soomaaliyeed iyo kuwa waxgalka ah in ay jawaab u raadiyaan ay tahay wiilkii dhallinyarada ahaa ee soo dadaalay marxaladaha tirada badan soo maray culays iyo caqabad la soo kulmay laga yaabo intaasi sannado inuu isku soo ururinayay markii odaygiisi uu yimaaday inuu yidhaahdo sooryo aangeeye imisaad waddaa intaasi markaasi macquul ma ah intaa anu dad la hortegi mahayo intaas anigi marka kharashkeenna koowaadba markaasi ma dhanna inaad tidhaahdo markaasi war dhaqaalahan aad waddo markaasi waan gartay annagana maxaad noogu tala gashay oo dee odayaal baa baxaya odayaashii maxaa ku baxaya maya taasi ma aha caqabad ha ku noqonin guurkii heer dhismayey ilaahay agtiisa wanaag ayaa markaas in wax la dhiso heer in la dhiso wanaag ayaa looga helaa ajir iyo xasanaad ayaa looga helaa sida aad idinku waalidow nagu barbaarayseen dhar fara badan waa dhaqan fara badan oo wanaagsan aad inoogu sharaxdeen tanina markaasi qaar fara badan oo waalidiinta ka mid ah waa ay dareensan yihiin waa ayna fahmayaan laakiin qaar iyagu aan dhankaasi u fahansanayn ayaa jira kuwa gabadhoodii guriga u joogta ka dhiganaya inay duunyo u tahay oy gataan ayaa jira taasi oo mararka qaarkood dhahaya gabadhu heerka waana uddadoo way u shaqaysaa oo cuntaday u karisaa jikaday u gashaa dhaqalkay dharkay u dhaqdaa waana xaafadda guriga shaqada ka jirtoo dhan bay qabataa waana uduunyo oo gabadha heerka iyadu soo eegayaa dhaqaalaa la rabaa in laga qaato geel iyo adhi baa laga raadinayaa gabaati baa laga doonayaa arrimahaasi oo dhan duunyo tiro badan ayaa gabadha in laga bixiya la doonayaa laakiin taasi suuragal ma tahay waa su-aal kaloo iyana jawaab u baahan kolkii golaha la yimaado ee meher markaasi iyagana laysugu yimaado waxaa la sheegaa jawaab marka meherkii markaasi la sheego odayaashii markaasi ay soo dhiiradaan oy u tagaan wiilkii gabadha ay u doonaan meherkiina markaasi halkaasi lagaga dhawaaqo jawaabtiisu waa war meher markaasi macquul ah sheega haddii gabadha reerkooda heerka dhalay meher qaali a markaasi ay sheegtaan wiilka ama sheekha ama qofka markaasi meherinaya dabcan waa ku dhiirigeliyaa oo markaasi waa uu yidhahdaa meherkaasi ha la yareeyo laakiin odaygii la diray waxa uu ku leeyahay magac baan ilaalinayaa sharaftii heerkeennaan dhowrayaa middii qoyskeenna gaarka ee goonnida hoosaan ilaalinayaa markaasi meherkaasi waan ku qaadanay annagu markaasi ree hebel haddaan nahay marba ree hebel hadduu hadlo annagu hadal ku celin mayno meherkaa mar haddaad sheegateen maya meeshaa magaca iyo sharaf baa ilaalinaynaa sharafkiya iyo magaca in la ilaaliyo dhaqankeenna wanaagsan baa inoo sheegaya diinteenna inoo sheegaysa laakiin sharafku soo ma ah qofku waxuu ka bixi karo wax uu waajibkeeda garanayo wax oo si caqli iyo maskaxaysan uga soo bixi karo in aad kula dhaqanto in aad oday ugu noqoto in aad kula shaqayso in aad ku samata bixiso laakiin haddaad noqoto mid dhaawac u geysanaya maskaxdiisii ku dhaawacaya waxausan awoodin korka ka saaraya ka ogolaanaya dood inaad dhahdo maya arrintani waa nagu badan tahay culays baan kala kulmaynaa caqabad baan kala kulmaynaa ee hoos noogu dhiga maceebaa soo mid wanaagsan oo dhaqanku ogol yahay ma aha arrimahani waan sii falanqaynaynaa dhinacyo fara badan oo kala duwanna waan ka eegaynaa dhegeystayaashana waxaan siinaynaa khadadka tooska ee telefoonada inay soo beegsadaan oo aragtiyada kala duwan ay qabaan ee qodobkani ku aadan ay nala soo gudbaan waali tiro badanna waa rajeynayay dad fara badan oo waxgal ah oo bulshada magac iyo maamuus ku leh in khadadka tooska ee telefoonada goordhow ay soo beegsan doonaan markaan idiin furno markani saacaddu markaasi sagaalkii subaxnimo qadar hal daqiiqa ayay daba martay aan idinku leexiyo ama aan idinku duwo warkii star f m warka kadib ayaan isku soo laaban doonaa siina aanba qaadi doonaa barnaamijka hoggaanka star ee wargelinta bulshada ee dhegayste ha iska beddelin mawjadda si uusan kuu dhaafin weli saaxiibayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad inaga dhegeysanaysaan halkaad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waxaan ku guda jirnaa weli barnaamijkii hoggaanka star ee wargelinta bulshada oo maanta aan oga hadlayno guurka qaaliga ah iyo dhibaatooyinka tirada badan ee ka dhashay ay la kulmaan guurdoonka markaasi soomaaliyeed ee maanta caqabado iyo culaysyo fara badan oo kala duwan baan ka dhawaajinay oo dadka markaasi arrimahan iyagu ay guurdoonka ay wajahayaan oo aynu sii sharaxi doono dhegeystayaashana aragtiyo kala duwan aynu siin doono si ay noola qaybsadaan talooyinka muhiimka ee mudnaanta iyo muhiimadda gaarka ule barnaamijkana si gaara qodobkanina aad inala soo wadaagi doonto markanse aan idinku duwo markaasi dhacdooyinkii bishii sebteembar ee sanadkani sii dhammaanaya gabagabadiisa maanta aan ku guda jirno waxaa soo jeedinaya wariyaheenna cabdulaahi axmed codka taajirka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo inaga dhegaysanaysaan iminkani waxaa ku soo dhowaataan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii sagaalaad ee sannadkani sii dhammaanaya labada kun saddex iyo labaatanka waxaan ku soo qaadan doonnaa dhacdooyinka bisha sagaalaad ee gudaha dalkani kenya soomaaliya iyo caalamka waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi waxaanu ku hormari doonnaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee gudaha dalka bisha sagaalaad ee sannadkan bishii sebteemba ee sannadkan lix qof oo isku qoys ah ayaa ku dhintay magaalada karijo kadib markii uu debka kacay gurigii ay degnaayeen debkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay bitri qarxay taasoo keentay musiibadan qoyska ku baaba'ay debkaasi ayaa la sheegay inay hurdayeen xilliguu debku qabsanayay hoygooda sidoo kale islaa bisha sagaalaad ee sannadkan waxaa la xaqiijiyey dhimashada afar qof oo hal qoys ka wada tirsan kadib markii uu deb qabsaday gurigoodoo ku yaala deegaanka bonjari ee ismaamulka kisii maxkamad ku taalla magaalada eldoret ee ismaamulka wasingishu ayaa nin cunno kariya ah oo ay da'diisu tahay labaatan sano ku xukuntay xabsi soddon sano ah tani ayaa timid kadib markii uu qirtay inuu faraxumeeyey gabar ardayad ah oo shan sano jir ah gabadha ayaa waxaa dhashay hooyo ay dugsiga ka wada shaqaynayeen ninka dhibaateeyey oo lagu magacaabo eliakim kimboy waxa uu ka soo hormuuqday oo xukunka maxkamadeed ee ku riday garsoore caroline watima ninkani ee xukunka lagu riday ayaa bishii sebteembar waxaa fursad loo siiyey in racfaan uu qaato balse ma aysan midho dhalin dhanka soomaaliya iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa bishii sagaalaad ee sannadkan khasaare xooggan ayaa ka dhashay weerar ku bilowday qarax ismidaamin ah oo ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka laasgacamey ee gobolka mudoga weerarkan ayaa waxaa lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha galmudug xildhibaanno iyo senataro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ka dhashay khasaare dhimashe dhaawacba gaarigii qaraxa sideeye ayaa ku dhowaaday guri ay ku sugnaayeen madaxweyne qoorqoor senatar cabdi qaybdiid xildhibaan cabdisalaan dhabancad iyo mas-uuliyiin kale wararka ayaa xilligaasi sheegayey inuu soo dumay guri ay ku jireen mas-uuliyiinta waxaana dhaawac fudud soo gaaray cabdi qaybdiid iyo dhabancad iyadoo oo u badbaaday madaxweyne qoorqoor sidoo kale waxaa jira askar kaloo dhimashe dhaawac ku noqday weerarkaasi oo ay mas-uuliyaddiisa xilligaasi sheegatay kooxda al-shabaaba qarax ka dhacay ee beledweyne oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaada ah oo walxa qaraxa laga soo buuxiyey ayaa lagu qarxiyey xaafadda horseeda waxay saraakiisha booliiska gobolka hiiraan warbaahinta u xaqiijiyeen in inta la og yahay ee qaraxaasi ay ku nafaayeen toban iyo siddeed qof halka in ka badan afartan isdeed kalena ay ku dhaawacmeen saraakiisha booliiska ayaa sheegay inay jiraan dad nolol iyo geeri midna aan lagu hayn oo dad markii ugu wardambaysay joogay halka uu qaraxu ka dhacay qaraxan ayaa ka dhacay bar kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka waxaana ku dhowaa xarumo ganacsi iyo guryo la degan yahay intaasina aan uga baxo wararkii ama dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii sagaalaad ee dalka soomaaliya haatanna dhanka caalamka iyo wararkii ugu waaweynaa ee bishaasi dhulgariir xooggan oo cabirkiisu lagu qiyaasay lix dhibic siddeed ayaa ku dhuftay dalka morocco sida ay sheegtay waaxda maraykanka u qaabilsan baaritaanada dhulalka u s g s in ka badan siddeed boqol iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen halka lix boqol toddobaatan iyo laba kale ay dhaawacmeen sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee dalka morocco dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel toddobaatan iyo laba kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada maraakeesh ee dalka morocco sida ay sheegtay u s g s muuqaallo la baahiye ayaa muujiyey dhismooyin oo soo hoobanaya oo ku yaala qaybo ka mid ah xaafadaha qadiimiga ee magaalada marakesh iyo dad ku dhaawacmay masjid ku soo dumay bartamaha magaaladaasi dhulgariirka saameeya dalka morocco ayaa lagu tilmaamay kii ugu xooganaa ee muddo qarni ah dalkaasi ka dhaca kadib markii u dhacay dhulgariirka maalmo kadib waxaa sare u sii kacay dhimashada maadaama dad badan ay ku hoos jireen guryaha kuwaasi oo mar dambe meydadkooda la helay ugu dambeyna maamulka bariga dalka liibiya oo fadhigiisu yahay magaalada benghaazi ayaa laga soo xigtay in qiyaastii saddex kun oo qof ay ku dhinteen waddankaasi tani ayaa timid kadib markii degmada dherna ay saamaysay duufaanta daniel halkaas sidoo kale roobab culus oo da'ay ay ka dhasheen daadad kadib markii ay biyuhu buuxdhaafiyeen laba ceel dowladda dalka turkiga ayaa gurmadka ugu badan waxay gaarsiisay dalka liibiya iyadoona ay u dirtay howlwadeenno samatabixin ah iyo diyaarado gargaarsida dhacdadan ka dhacday dalka liibiya ayaa waxaa lagu waayey in ka badan toban kun oo qofa iyadoo labaatameeyo kun oo qofna ay ku barakaceen intaasina waxaan ku soo afmeerayaa dhacdooyinkii ugu weynaa ee bishii sagaalaad ee sannadkani gebagabada ah waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin maalin barakaysan ee nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay weriye cabdulaahi axmed codka taajirka oo warbixintaasi bishii sebteembar ee dhacdooyinka inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan dib ugu soo laabanna barnaamijkii hogaanka star ee wargelinta bulshada oo sidoo hordhica qaybihii hore aad ku dhegaysateen aan oga hadlayno guurka oo la qaaliyeeyo iyo dhibaatooyinka tirada badan ee ka dhasha waxaan soo sharaxnay oon ka sheekaynay waxyaabo tiro badan oo qodobkani khuseeya iyo arrimaha markaasi ay tahay in la eersaday dadka arrimahani ka dambeeyay guurka inay qaaliyayaan inay dhallinyarada iyo dadka ayagu ku dhiiranaya inay wax sameeyaan in ay heer abuuraan inay mustaqbal abuuraan kuwa isbaarooyinka u dhiganaya ayaynu sharaxnay waxaan maraynay markaasi qodobadii faraha badnayd een ka soo sheekaynay n qaar fara badan oo ka mid ah waxaan filayaa jawaabaha uma hayna jawaab oo jawaabta waxaan ka sugaynaa dhegeystayaasha star f m iyo aragtiyada iyo dadka iyagu arrimahani xogagaalka u ah oo aan jecelahay inay nala qaybsadaan si aynu u noqono kuwo cilmi iyo caqli kala faa'iideysta wax badan ka hela xalka markaasi arrintani ay tahayna ama ay mudan tahayna u dhaadhaca waxyaabaha markaasi qofku marka uu guurdoonka yahay uu la kulmaa caqabadaha waa ay badan yihiin culaysyo fara badan oo kala duduwan baa uu la kulmaa qofba hab iyo hanaan buu u maleeyaa qofba hanaan buu u maraa waxaana markaasi aan ka soo sheekaynay in mararka qaarkood gabadhii qofkii loo caayo qofkii lagu diro la yidhaahdo hebel waa gaajaysan yahay nimaan waxaynin muxuu ku siin wax walbana waxaa laga dhigay lacag iyo dhaqaale taasise dhaqankeennu ma ammaanin waa sii soconaynaa markaasi oo waxyaabo kaleeto oo tiro badan ayaa jira oo intaasoo keliya ma ah guurka laba qof oo isu baahan ayaa markaasi loogu daneeyaa qolada wiilku ka dhashay iyo kuwa gabadha ka dhalatayna waxa ay ka dhigayaan markaasi wax la isugu faano reer hebel intaas ayay ka baxsheen heblaayo gabadhii hebel intaas ayaa laga bixiyey intaas ayaa laga baxshay waa arrimo markaasi aysan waa aan fiicnayn aana wanaagsanayn gabdho badan oo wiilka markaasi guursanaya ku dhaha walaalow waxaad sheegtaa iska aqba waxay sheegtaan markaasi iska aqbal anaa kaa cafin doona si guurka markaasi uu u hirgalo loogana fakado markaasi mowqifka adag ee meherka qaaliga ah ee gabadha reerkoodu markaasi dalbanayaan iyo dicayadda markaasi lagu faafinayo baraha kala duwan ama gabadha markaasi lagu xumeynayo guurkeedii sahankeedii markaasi ay soo sahansatay ay u aragtay inuu yahay mid wanaaga mid lagu guuri karo mid meel nacfi iyo naqle ay u aragtay qofkaasi inuu yahay qof anfacaya qof ay ku noolaan karto qof ay nolol la qaybsan karto qof ay wax wada qaybsan karaan wiil wanaagsan inuu yahay iyadina ay gabadh wanaagsan tahay ayna markaasi dad yihiin iyagu wada noolaan karo wada dhaqmi karo oo isdhowran kara waxaa jira markaasi ragga xoogaa haysta oo markaasi inta badan qurbaha ka yimaado oo guurkii markaasi ka dhiga wax lagu faantamo wax markaasi fawdo ah wax markaasi dabaaldeg oo kaleeta ah faan iyo fisqi iyo magac guur markaasi wata oo ummadda markaasi siyaabo badan u fasahaadiya dhinaca markaasi fisqiga iyo xoola mar aan dhehe xoolo markaasi aan habay ku yimaadeen la garanaynin xaalaha say dooniba ha ku yimaadaan iyagu dadkii culays iyo caqabad markaasi ku noqday yaa halkaasina isagii u arka ilbaxnimo iyo dhaqan wanaagsan iyo nin markaasi tartan walba aan lala geli karin oo isagu wax walba xoolihiisa ku kala xali maadaama dadka inta badan ay qiimeeyaan oo ay rabaan dhaqaalo hodantinimona markaasi isaga gacantiisa ilaahay wax u dhiibay laga qaadaya waxaasi wax kastana isaga ayaa loo fududaynayaa si uu u gaadho markaasi arrimahaasi qaaliyeynta markaasi guurka diinteennu ma ayna amaanin guurka in la qaaliyeeyo ma ah guurka fududeeya ayay tiri sunno markaasi dhahaysa ayaa jirta guurka ha la fududeeyo guurba guurku ka fudud yahay ayuuna markaasi ka fiican yahay gobol markaasi dhaqankiisu yahay in guurka la sahlo ayaa nin gobol kale markaasi gabar ka soo doonaya isagii iyo raggii la socday waxa ay keeneen markaasi sooriyo aad u fara badan odayaashii waxay kala baxeen markaasi intii dhaqankoodu ahaa lacagtii faraha badnayd way celiyeen kolka sababta weydiisana waxay uga jawaabayaan ama ay ku dhaheen annaga gabadhahayaga guur tir maysaan gabdhahayaga annaga markaasi guur tiri maysaan waayo gabar walba hadday dhahdo intii heble laga baxshay hala iga baxsho soo gabadh markaasi badan ama gabdho tiro badan ama gabdho ha badankoodu guur la-aan markaasi noqon mahayaan sida haatan markaasi jirta ee ay wajahayaan dhallinyaro fara badan oo culayskan iyo caqabadani iyagu la kulmaya waa sii soconaynaa sababaha sida aa markaasi la noqdo waxaa ka mid ah cuqubada markaasi fisqiga inay badato markii guurkii la badiyo ama guur markii guurkii markaasi la adkeeyo aan dhehe raalli ahaade in fisqigii bato in xumaantii ay badato in waxyaabihii markaasi rabbi subxaanahu wa tacaala xaaraantinimeeyey inaga reebay inay nagu bataan deegaanadeedni ku bataan dalkeenni ku bato dhaqankeennii markaasi arrimo dhaawacaya u yahay diinteennii waxa inaga xaaraantinimaysay dad fara badan ay ku dhacdo dadkaasi arrimahaasi iyagu ku dhacaya doorsoo kuma laha waalidiin tiro badan oo iyagu xumaan laga yaabo gabadhoodi intii laga soo doonay oo layi hebelow gabadhaadii nasii uu diiday gabadhiisii nin uu la rooray uu ka daba tegay uu ka soo dhigay markii dambena in gabadhiisii waxyaabo kale ay la kulantay waxyaabo kale uu keenay isagii uu markaasi qoomamo uu galay iyo shallayto oo uu yidhaahdo alla waagaas haddaan iska dayn lahaa ogow waxaasoo dhan ilaahay waa ku arkaa waana kaala xisaabtami doonaa su-aale ayaana kuwa iman doona sababaha sidaasi loo noqdana waxaa ka mid ah markaasi cuqubada fasqiga iyo in il markaasi ay kugu dhacday iyo in dadkii aan waxaysanin markaasi niyad jab aad ku riddo iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo la mida gabdhaha bulshada markaasi guud ahaan iyo waalidiinta waa hooyada ugu horreyso markaasi waxaa la gudboon in ay tixgeliyaan baahiyaha ubadkooda gaar ahaan midda gabadha ayna dareemaan baahida ummaddu markaasi u qabato baahida ummaddu ay u qabto markaasi in la helo taran wanaagsan si taran loo helana waxaa loo baahan yahay in guurkii la badiyo si ay markaasi u sii jirto dhallinyaradana waxaa la gudboon in ay doontooda markaasi ama dantooda oo keliya doontooda ay rartaan dantooda oo keliyana ay ka fikiraan oo aynan dadka markaasi hadalkooda isku dhibin aynan caqabad iyo culays ku noqonin waa arrimaha aan ku qaadaan dhignay caawa aan dhehe saaka barnaamijka hogaanka sta aan uga sheekayna arrimo fara badan oo kala duwan markan waxaan soo gaarnay waqtigii dhegeystayaasha hawada nagala jaanqaaday star f m ku xidhan khadadka tooska telefoonada ay soo beegsan lahaayeen aragtiyada ay qabaan ay inala wadaagi lahaayeen guurka in la qaaliyeeyay iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaynu dhegeystayaal falanqeynaynaa dhinacyo fara badanna aynu ka eegaynaa dhalinyarada guurka yaa ku qaaliyeynaya waa ay dadka dhalinyarada ku qaaliyeynayna guurka wiilasha iyo gabdhaha mid walba waa iska fogeeyeen inay iyaga ka dambeeyaan guurka in la qaaliyeeyo waxaana la isweydiinayaa yaa ka dambeeya oo qaaliyeynaya guurka wiilashu waxay dhaheen annaga guurka markaasi ma qaaliyeynayno waxay isku raaceen dhammaanteed inay guur u baahan yihiin si ay u guursadaan inay u baahan yihiin in guur markaasi sahlan ay helaan oo aan qaali ahayn waxay kaloo ay isku waafaqeen in aysan ku lug lahayn qaaliyeynta guurka gabdhaha dhankooda waxa ay ka siman yihiin guurka in loo baahan yahay haddii la qaaliyeeyana guurku uu markaasi yaraanayo waxaa kaloo ay isku raaceen inaysan gabdhuhu markaasi ka dambeynin qaaliyeynta guurka haddaba waa ay dadka ka dambeeya khadka telefoonka ead soo beegsan karta qaybna uga soo noqon karta dhegeysto barnaamijka hogaanka star ee saaka ee wargelinta bulshada anigoo yuusuf gaas ayaa halkan idinkaga daadihinaya waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber aan idinkugu celiyo lambarka aad soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaa soo beegsan kartaa qaybna uga soo noqon kartaa barnaamijka hogaanka star ee saaka oo stuudiyaha dhexe ee nairobi si toosa idinkaga imaanaya dhegeystayaasha ayaan fursadda siini markaasi khadadka telefoonada soo beegsanaya si ra'yiga iyo oraahyada kala duwan ee qabaan ee qodobkani ku aadan ay noola qaybsadaan soo dhowow dhegeysto magacaaga iyo goobtaa ku sugan tahay waa ka qadan saaxiib si mugya miisaan leh halkeed joogtaa magacaagana iisoo hormari haye maxamed nuurow soo dhowow waad maqlaysaan u malaynayaa qodobka aynu ku qaadaa dhigayna saaka barnaamijka haye bal noo waran haye haye laakiin labadaba markaasi waa iska difaaceen gabdhihii waxay leeyihin annaga ma nihin wiilashiina waxaa leeyihin annaga ma nihin laakiin dad fara badan waxay qabaan dhibaatada meesha ay ka socoto inay tahay waalidiintii ubadka dhalay oo iyagu dhahaya hebel markaasi waa nin xun hebel nin fiican ma haysto maxaa yeelay waa nin wanaagsan masaajidka waa iga horreeya laakiin lacag iyo dhaqaalo ma haysto marka nin baa haysan annaga maxaad noogu keeni nin wax haysto noo keen waalidiintii marka idinka arrimahaas waa ka sheekayna qaali markaas sooma noqonayso ilaan dhaqaalaha meesha ku baxaya guurkii markaasi arrimahaasi dhaqaaluhu u baahan yahay marka qaalinimadii sooma soo hosgelayso ma arrin ka baxsan ba qaalinimadii waa tahay si fiican waa tahay maxaad ku baaqaysaa marka oo dadka ku dhegaysanaya dhalinyarada iyo dadka waayeelka ee iyagu waalidiinta ee ubadka dhala ee arrimahani loo arkay inay caqabada ku yihiin maxaad fariinta ad u diri lahayd maxay tahay oreeda udira waxaa in badan baa way arrin baan nahay oo arrin guurka qaalka iyo midka raqiiska horta waa arrinta sharciga sida ogol yahay inuu raqiistay ma garat si fiican gabadhii si oo wanaag oo heshmila lagu guursado oo aan laisku dhibin wixii natiijaday waan aragnay haye gabadhii iyadana iskiyayeel iyo lagu guursado adan dhibkeeda waa aragnay ma garat si fiican
oona gabdhaha oo guurka qaalka lagu guursanayo waxaa u badan yihiin in waxba dhalinba in lagu kala tago marka sharcigeena suduuqa waxaa waaye gabadha haddii qof muslim oo shan talaad kufilaaya oo figow haddiiba helaan yaa lagu dhibin ma garan waa tahay rasuulka aan kaa sheegay saas bay ahayd qof hadi diintiis iyo dhaqankiisa aad u bogdo gabadha in ay ku darto waaye si fiican marka waxaan leeyahay adduunka hadda aan joogno waa un adduun waa iska siis laakiin dadka ay humaadeen sidaxiin waan aragnaa gabdhaha aqaabada ayaa laga ha laga qaado oo guurka ha laga leexdo ha loo fududeeyo aad baa u mahadsan tahay waa kuu mahad celinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan eed inoogala soo qayb qaadatay fikirkaagana idinoola wadaagtay taladaasi wax ku oolkaan aad u bixisay weli saaxiibayaal istaa baad dhegaysanaysaa dhegeysto kale khadka telefoonka ku jira waa ka gudbi maadaamaysa isaga u suurtagelanay inuu ka qayb qaato eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba aan idinkugu celiya lambarkaasi laftiisa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaan dhegeystaha khadka ku jira soo dhowow halo wacalaykum salam raxmatullah magacaaga halkaa joogta dhegeysti haye soo dhowow ma gabdhaha ka dambeeya mise markaasi waalidiin baa ka dambeeya
maya maya gabdhaha ka dambeeya say uga dambeeyaan gabdhaho maxay adu ma- ma ma weydiisay oo gabdha markaasi caqabad ku noqda guurkii la guursada miyaad aragtay dadka waa baxaya
waa tahay
haddii gabdhaha iyaga iyaga iyaga baa iyaga baa ka imaan lahaya sooma waa tahay laakiin gabdhihii waxay leeyihin annaga wax ma diidanin annaga waan rabnaa inaan wax dhisano inaan wax samaysano inaan mustaqbal yeelano inaan guri degno inaan helno markaasi nin wanaagsanoo na guursado na dhaqdo na ilaashada laakiin dhibaatadii waxay leeyihiin waalidiintiina dhalay waxa waa ka xumay dhegeystahaasi khadkii baa ka go-ay waase uga mahad celinaya isku daygiisa halow star f m dhegeysto magacaaga iyo halkaa ku sugan tahay Call request.
waa tahay dhegeystahaasi waxaa jeclaan lahaa inuu raadiyaha dhegta u raariciyo dhegeystayaasha kale uu fursadda uusan ka xanibin halow star f m You have received a reverse.
soo dhowo dhegeysta magacaaga iyo goobta ku sugan tahay hadaan lambarkiisa hayn lahayn waa suuragal in markaasi eh, ay in aan wici lahayn laakiin inooma suurtagelayso oo qalabka aan isticmaalayno mid markaasi aan lambarkiisa heli karno ma aha dhegeystahaasi halo star f m dhegeysta magacaaga iyo halkaad joogto weli dhegeystayaal star f m baad degeysanaysaan codka gobolka waqooyi bari barnaamijkii hogaanka star ee wargelinta bulshadayna ku guda jirnaa oo maanta aan kusoo qaadanay guurka oo la qaaliyay iyo dhibaatooyinka tirada badan ee ka dhashay dhallinyarada yaa guurka ku qaaliyeynaya wiilasha iyo gabdhaha labadaba waa iska difaaceen mid walba waxaa leeyahay markaasi een, anagu markaasi guurka ma qaaliyeynayno waalidiintii waxaa lagu leeyahay waxay leeyihiin gabdhaada waxay ku leeyihiin ama gabadhooda heblaayo miyaad ka xuntahay heblaayo markaasi guri caynkana laga keenay lacalaynta dhan baa laga keenay waa la hagaajiyey aroos baa loo dhigay fanaan hebel baa arooskeeda yimaaday oo ka markaasi een, ka heesay ma kaasaad ka xuntahay maxaa hoos isugu dhigaysaa sharaftaadi maxay tahay balaayada kugubaysa maxay tahay waxa kugu dhex jira kaa dhex guuxaya maxay waa arrimo markaasi ay tahay in la isweydiiyo arrimahaasi waxaan filayaa dad fara badan araahyadooda inay kasoo dhiiban doonaan halow star f m dhegeysta soo dhowo dhegeysta magacaaga halkaa ku sugan tahay
Halo, waa ku soo dhoweynayaa magacaa
Mama Halima Salaad Mandela.
maama xaliimo waa ku soo dhoweynayaa si mug iyo miisaan leh soo dhowow maama
Masha Allah, waa soo dhawaay.
aha Ani horta wallahi waxaan diidaa waalidiinta waxaan ii sheegaa dhiigga ay gubanaya koow dheh.
haye
Maxaa yeelay waagayni horta waalidiina ul dad ku siini la ku siini jiray amase duco qaada amase ansaar qaadee.
si fiican
Hadda waxaas ma jiraan.
haye Ayakaa iskeenaya, haye ayakaa soo tashanaya.
haye Hataa meherkooda ayaka meeqaad iibi kartaa ayakaa ku soo dhamaysanaya.
waa tahay
Adin yaanyoor meel fadhido unbaa tahay.
waa tahay Markay haddana dulqaad usu yeelan waayaan, mhm aa waalidiinta la cambaarayna.
haye
marka sideeda waxaa laakiin maama xaliimoy adigu miyaad diidan tahay inay jiraan waalidiin mararka qaarkood dhahaya heblaayoy ma heblaayaad ka xun tahay heblaayo intaasaa laga keenay nin caynkaasaa guursaday ninkaasi waa fiican yahay laakiin waa nin miskiina waxba ma haysta naga daa arrimahaasi Wallaahi, wax dhaha waa jiraan mhm dad iska dhaha waa jiraan haye laakiin sideedaba guurkan qarshka badan la gelinaa horta faa'iido ma laha sidiinaba waalid haddaad tihiin maxaad wax ku qiimaysaan qofka aad ilmihiinna iyo ubadkiinna u dooraysaan maxaad ka eegtaan waxyaabaha ay tahay shuruudiyada iyo shardiyada in la eego maxaa ka mid a wallaahi inay heshiiyaan oo wax qiimo lelay oo maca faataxama isu qaataan oo imaanka isku darsadaan oo aslina fiirsadaan oo labada waalidiinna ay garab u noqdaan wax ka jaalaan laha ma laha waa tahay laakiin maanta qarashka madaxa lagu gelinaa gabadha ha ka imaada amase ninka ha ka imaada laba beri kadibna adigoo qarashkiiba iska bixinin hadda hadda biil miiska saari waasi wejigaa lagu bedela waalidiinta ka waran laga soo tabinaya inay dhahayaan gabadhu heerka waana udad waana uduunyo oo gabadha dhaqaale ayaa laga raadinayaa geel iyo adh inaad ka bixisaa la rabaa gabaati inaad ka bixisaa la rabaa guri qurux badan inaad u dhigtaa rabtaa mariin qurux badan inaad u samaysaa la rabaa bal arrimahaas iyagana ka waran
waxaas wallaahi dadka nin walba kolley waa kala yahay awal wixii ahaataba laakiin tan hadda eh, aha
horta labada hadda isguursanaysa unbay ka dhexaysaa si fiican
maxaa yeelay mandheera hadda waxaad arki maanta haddaa leesiiyey arooskii la cuno casarkii soddon baabuur toban iyo shan baabuur adile ku dhufo min shan boqol ee adig ku dhufo bal intaas ayakiyaa u baahan waa tahay diinaa u baahan eedaa u baahan awoowo waayeelaa u baahan qofkaas ducoontuu ka helaa marka waa tahay qofku bixinaana waa adi adiga baa daawihii maama gabadhan ku dhaad aad hayil aad ood hayi raac aad tahay mhm oo hadalkii waalidiinta aadan aad yeelaynin oo labadiina la iskaansado micnaha waa iskarxayna addaweynaha isusayna adi aad ku imaadeen mhm
hadhow yaa asxaan kuu galaya jeebkaad qofki ilaadsanaa waa adi sooma si fiican marka waalidiinta yaa la ambaareynin hooyay ani danteyda maxaad ugu baaqi maxaad ugu baaqi lahayd marka dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha iyo si guud markaasi talada aad siin lahayd ee waayeelnimo ee markaasi hooyo inaad tahay in aad qof waayo aragga wax badan usoo jooga aad tahay aad dhallinyarada kula dardaarmi lahayd maxaa ka mid a maama wallaahi dhalinyarada waxaan dhihi lahaa sifkii aan horta been ha isu sheegin maalin walbaba hadda labadii heshiise su kala dhahda iskala soo hoos dhihi hayaan amase wiilkaa la qaldaa amase gabadhaa la qaldaa qaladkaasna laska dhaafo arooskii inana tartiib ha ahaado waxaan idinka waxaan maskax gelaynin isgelinaysiin iska dhaafa waalidiintana waxaan dhihi lahaa ilmahan yaa la horsein horta waalid hadda maanta ceeb wada ani maba arki hayba
waa tahay maxaa yeelay intaana dantaada ee dantaada oobto unbay taagan marka waxaan dhihi lahay labada dhinaaba halis ilaaliyaan dhihi lahay ummadda kulli muslimiintana boqol iyo toban iyo afartaa idinku salaama maasha allah aad iyo aad baa umahadsan tahay waa kaa qaadnay mid lamid a annagana hawada kuu soo marinay maama xaliimo waa kaaga mahadcelinaynaa fikirkaasi wanaagsan ee saliimka ee wax ku oolka ee aad inala wadaagtay dhegeystaha kalean markaan u tallaabi halow star f m
abuu fiican abuu see waay abow waa la fiican yahay soo dhowo kaarabow waan fiicannahe haye magacaa
aadan guuraa la yidhahdaa geylab lagdheeraa madoogaasa haye soo dhowo
walaalow guurka haddii lagu saleeyo diinta islaamka haye
oo sidii saxaabadii iyo a'imadii culimaa u salaf iyo nebiyadii siday ku guurteen lu- guurka lagu saleeyo si fiican
eh, guurka sida xirbarka jira ma jireen waa tahay gabadhina in lagu inaad u guuraysaa la rabaa adaa dhashay haye wiilkina waa dhashay gabadhii ma guurinaysid wiilki waad u guurinaysaa haye
marka ummadda soomaaliyeed inay tashato oo ma aragtaay xaqa eh, suu yahay la maro umbaa wanaagsan waa tahay
marka aniga waxaan leeyahay een, aan tashanno arrintan wax ka bedelno sixirbararkan aan bedelno gabdhihii eh, guuriyey waayin wiilashiina ha loo guuriyo gabdhihii ha loo guuriyo laakiin waxaa laygu eedeynayaa markaasi raggii xataa odayaasha ahaa ee gabadha inay doonaan ay ahayd mararka qaarkood inay leeyihiin haye urgufti maxaad wadaa iyo kharash maxaad haysaa iyo intaa iyo intaas waxay waxaas anu heer lama kortegi karee niyahow warka wax kusoo kordhiyo wax kusoo dar bal ka warran arrimahan way jirtaa arrintaa ayada way jirtaa waxaa yeeli diintii kuma salaysnin haye
Eh, cabsida ilaahi iyo waxa- waxa kaa soo gaari waa arrinta ayada lago laga wareegan lahaa haye
marka waxaan leeyahay xagga ilaahi ha u noqono waa tahay aad baa umahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa ka qayb qaadashadaada iyo fikirkaaga wanaagsan ee saliimka ah habka iyo hanaanka aad inoola soo wadaagtay dhegeyste waa ku mahadsan tahay weli saaxiibayaal star f m baad inaga dhegeysanaysaan codka gobolka waqooyi bari barnaamijkii hogaanka ista ee wargerinta bulshada oo markaasi ogaanta aan ooga hadlayno aan kusoo qaadanay guurka oo la qaaliya iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaynu ku guda jirnaa dhegeystaha kalean markaan u tallaabi hallow star f m waalaikum salaam waraxmatullah waa ninma
waa cabdullaahi baadio madheera khaasatan libixiya cabdulaahi baadiyow soo dhowow saaxiib waa kusoo galan subax wanaagsan dhegeysyaalka
waa kaa qaadnay soo dej ehe gudagal haddaa u gudagala ehe
nin uu arrada hadda beri hore oo horta gurudaa laga ridi jiray dushaa laga ridi jiray haye
haddaa nin walba bega ha laga raraalnay waa tahay nin walba haddaad bega ka raray markaa nin walba karata bega ka rartay sidee nin walba boga uga rarayaa noo faahfaahi oo nafaansii iya bal nafaansii sheekada haws haddaa la sahaysay maxaa lahay gabar iyo wiil iyo aabbi dhammaantood begaa la iskala raray nin walba maxaa la yeray meesha ayaa ka qabso haye
meesha horta hade mhm ka qabsaa la dhahay nin walba askaa ridin waa tahay arrinta kale dhammaanteed dara meelay ujeeda waa la qoonlaayay haye marka wixii yaalina maanta dhinacoo la iskala wala jeestay gabdhihii wiilishii aabbihii dhammaantood dhinacoo la iskala wala jeestay waa tahay marka horta maxaan dhihi lahay arrintii intii laga soo celiyo bagararka oo dushii horta lagu soo celiyo dusha laga raraa hadda aan jeclaan lahay wixii loogu rari karo loogu soo celin karana maxaa waa waalidkii intaan aad u fahmo arrinta siisa ka dhigi waa tahay
oo arrinta asaga intaan lahaan kara go-aanka asaga aad lahaan kara fulinta asaga aad lahaan kara adkeynta asaga aad lahaan kara waa tahay arrin sideeda gurada ku imaadi kartaa oo nuxayni kartaa laakiin maanta a- a- arrintii wiilka iyo duqda waa laysla qaatay gabarta iyo wiilki gabadha iyo wiilkaan xaggooda la maroo la raacay waa tahay marka maxaa leeyahay arrintaa dhegeystayaalka dhammaantood go- waa lagu rafaadaya neefka baga laga raraa arrintaa waalid xaggiisa usoo celina le dhalinyarta dhammaantood adiga dhegeystayaalkana waa ku salaam waa kaa qaadnay aad baa u mahadsan tahay saaxiib sida quruxda badan ee wanaagsan ee cabdulaahi oo fikirkaaga wanaagsan ee saliimka aad inoola soo wadaagtay aragtidaada waa kaaga mahadcelinaynaa dhegeystaha kaleeta markana aan u tallaabo hallow star f m alo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullah dhegeysta waa ku soo dhaweynayaa waa سؤال وسؤال وجهه بالأمطلة haye soo dhowow ku baaqaya ehe
dhalinyarada horta nin dhalinyaran ay weli horta ha guursanin si fiican
aniga waxaan leeyahay horta guurka in la adkeeyo horta way dhib badan tahay haye
balse waxaan leeyahay guurka ha la fududay mideeda kale dadkan ku sheekaysanayo dadka guurka marka la guursado dhalinyarada waxa u kala sheegsheekaynayo mhm horta waa namimiye namimiyana uu soo jiri jiray horaana nabiga sal ly sallam uu nooga digay namimiye inay jiraan dadka isku dira si fiican namimiyan way xun tahay haye dadkaana horta in laga dhex qabto dadkaas inay ay dhegaysaninba dadkaa ha hadlayo ehe waa ka xumahay fikir wanaagsan oo qiimi badan buu inoo siday inuu inoo dhammaystirana waa jeclayn laakiin khadkaa ka heeliyey mar kale dib usoo beegsaan in leenahay si aad inoogu sii dhammaystirto taladaada wax ku olkayd hallow star f m salaamu calaykum waraxmatullaahi waaye aadanow halkee joogtaa mandera hay soo dhow walaal
waalidka cilmaha waxbuu ku leeyahay sd run shal run run la sheego ilaahay laga baqo haye
gabdhaha lacag buu ku raadiyaa raggana lacag buu ku dara haye
marka aroos qabowna ma jira meher qabowna ma jira ma garat si fiican sidaa ka dhawaa jirta gabar dhowr jeer inta lala baxay haddana sanbar raxsana waa jirtaa ma garat haye waxaan dhihi lahaa guurka waalis ha fududeeyo eh, gabdhahana eh, dhar ilaahay weliba ha kaalmeeyana oo waxaa ugu dareena oo nin xalaal ha ku dareenaan dhihi lahaa intay fasaadi balaayo imaan lahayd waa tahay waalidka qalad waalidka qaladka ugu weyn waalidka iskale marka waalidka waxba kumala meeshan yaan la dhihin waa tahay warka waalidkii marka marka waalidkii bal haddii aynu u sharaxno markaasi waalidka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay qaar fara badan inaysan ahayn oo qeyb ka mid a ay yihiin waxyaabaha marka aad is leedahay waalidku mudnaantii muhiimadda gaarka oo ay siinayaan gabadhi way soo koriyeen een, dhaqaalaha tiro badan marka inay ka sameeyaan xaq ma u leeyihin
xaqu ma laha haye
gabadhaada soo korisay adiga dhalay ayadana guur bay rabtaa oo guur xalaalay rabtaa Mhm.
wax xalaal wax xalaal haddaad kaalmaysan ajir baad ka helaysaa Eh, maba jirsaba gabar bilaash lagu bixinahayo oo laleeyahay anaa maanta xoolahayga ku bixinahaye yaa dhisanaya gabar laleeyahay aniga weli ma arkin haye gabar yaa xoola ka keen yaa xoola ka keen laleeyahay moogi haye marka gabdhaha xoolaha yaan lagu xirin Eh, guurkana hala fududay meherka hala fududay Eh, si ay macnaha ay u- eh, looga badbaado balaayadan iyo faasiqnimada si looga badbaado waa tahay Eh, mida kale mida kale gabdhaha guur way rabaan eh, inay wax dhalaanna way rabaan inay meel degaanna way rabaan Mhm.
Eh, ayaga laftooda ciladaha farada badan oo ay sheeganayaan waxyaalaha xoolahan farada badan iska dhaafaan dheela
waa tahay aad baa umahadsan tahay saaxiib fikirkaaga wanaagsan ee qiimiga badan ee kaaga mahad celinaynaa weli star f m baad inaga dhegaysanaysaan codka gobolka waqooyi bari barnaamijkii hogaanka star baynu ku guda jirnaa oo stuudiyaha dhexe ee nairobi si toosa idinkaga imaanaya dhegeystayaashuna fikiradooda kala duduwan waxa ay kusoo gudbin karaan oo inoolagula qaybsan karaan khadadka telefoonada ee tooska ee star f m si aragtiyadaada dhegeyste aad inoola wadaagto fikirkaagana inoogu soo gudbisa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaa qeybna uga soo noqon kartaa barnaamijka hogaanka star wargelinta bulshada hallo star f m waalaikum salaam raxmatullah
wafiican oo ku salaamaysaatahay waa kaa qaaday si mug iyo miisaanland kuusoo dhaweynayaa aa waxaa waaye waa cumar kasa waa etoobiya cumarow soo dhowow waa dhawaa waa la socdee haye niyow horta haba aan meeshaan ilmaha iyo dhalinyarta iyo gabdhaha haba aan la eedayn haye
waxaan waalidka ka dambe haye cunug yaroo la dhaliyo oo qaraab ay soo toogtaa nin keentay haye inay dadka la gorgortanto oo waxaas keena dhihi maysa haye waxaan haynaa boqol gabdhood oo nin oo la ay- la la baxeen oo wax yar loo diiday haye gabar meeshan waxba kama aha dhalinyar waxba kama aha dadka waalidka waxa aawata haye
markaan gabar oo saddex nin loo diiday marka damben xumaan ku dhacday iyadoo xumaanta ku dhacdana haddii nin weeye la toddobaatan jir isiiya inaa saan ku rab dhaalaya waa tahay
markaan eh, meesha waxaa waaye baasha meesha ay ka qorsanta waa loo jeedaa eh.
haye soomaalidina diintii waxaa iska noo dhaaf ka sheeg muuga dhaqanka ma maba ka aqantabe waa tahay nin walba waxaa isku leeyahay waa dee waa waa- waa qaali isku nin walba qaali hadaada nin walba qaalida meesha cidda qaaliyeyna masafada ka kora joogtaa haye
markaan waxaa waaye waxaa ciladaa dadka waalidiintaa watay eh.
mhm waana wax iska dhaqan iska noqday oo maga wax laisku ceebinayo iyo hadda wax laisku diidayo iyo wax hadal la daba- dabanqaban karo oon iska reebna la dhihi karana mhm maaha haye
markaan wallahi leeyahay kiyan waxba haysanin indhaha iska farjiyey kii dhaqaalayo qurbaa ka imaadana gabdhaha u guursaday Waalidiinta- waa wey.
waalidiinta marka maxaad ugu baaqaysaa talada aad siin lahayd ee wax ku oolka ah maxay tahay waalidiinta waan ugu baaqa waxaa waaye horta marka hore waxaa waaye inay diinta ku dhaqmaan oo si diinta oo waxa- muslimka ay sheegi gabdhaha loo guuriyey gabdhaha yaa la guuri gafinin xuquuqdoodan meel loogu dhawan haye dhaqaalahana iyo irsaaqada ilaahay aad bixiye ee qof waxaa waaye irsaq inaan lagu xirin mhm oo laba ruux hadday iskeeneen waxaa waaye sida fudud loogu guuriyey mhm aan ugu baaqa waa ku salaami waa kaa qaaday aad iyo aad baan umahadsan tahay sida quruxda badan wanaagsan ee fikirkaaga muhiimka ah aad inoola soo wadaagtay dhegeysta xigahan markana u tallaabi halow star f m soo dhowo dhegeysta magacaaga halkaa ku sugan tahay
waan dhoweyhe magaciisa waa ayaan waxaan joogaa mandheera ayaanay soo dhowow waad maqlaysaa markaasi dhinacyada kala duwan ragga soomaaliyeed ee soo hadlaya iyo markaasi qaar fara badan eedaha dhankay u socdaan qaar fara badan waxay leeyihiin gabdhaha ayaa ka dambeeya dhibaatadan kuwaadka isbaarada wada guurka aan wanaagiisii horumarkiisa rabin waa dumarka marka adugu ma qabtaa fikirkaasi mise waa kamid ka duwan baad inoo sidaa wallaahi waan ka duwanahay waalidiinta aad yaana la saarin horta haye
dhalinyarada hadda joogto n ayagaa fashto banaankaasaa laiskula soo hadlaa taasna diinta mabad qabto horta aha diinta waxay qabtaa gabadhii inuu aabaheed ama abtigeed ama adeerkeed usoo haasaabo sax haye
Ee, marka haddii waalidiinta la dhahay ee, gabadha ha soo shukaansato wiilkana ha soo shukaansato horta waalidiinta eeday leeyihin waxaa waaye in wiilka guurkiisa marka la gaaro ay kaakuleeyaan oy dhaqaalo ku bixiyaan gabdhihii marka la gaarana ninkii dhinacii loo soo yar seexanaya mafahant wiilkii waa loo guurinaya dhaqaalaa lagu bixinaya gabadhiise dhaqaalaa laga rabaa gabadhii waxaa waxaa laga rabaa hadda waalidiinta camal markii oo maanta gabadh lasoo doono bishii waalid haway imaanayaan haye rabaa gabaasigii iyo waxyaabihii markaasaa wiilkii stress wax uu meel uga qabtuu garan waaynayaabo wuxuu leeyahay wixii aad marka guursan lahayd horta toban sano shaqee Mhm.
marka een, mararka qaarkood sooma dhacdo la- wiil iyo gabadh walaalaa wiilkii markaasi gabadhii markii la guursado dhaqaalihii laga keenay in wiilkii lo- markaasi loogu guuriyo haa way dhacdaa haye
Ee, ma la dhihi karo gabdhihiina Arrintaasi marka sax miya?
mise dhaqaale ma laga bixinaa waxaa loo dhihin gabadhan waa soo wax bartay jaamacaday soo akrisatay aan dhahna waalidki intaan oo dhan uu kusoo tacabeelaya marka raggiina waa inay isgartaan meel dhexal layskugu imaado marka muhiimaddu marka maxay tahay gabadhan ma in waalidku maxay muhiimadda koobaad siiyaan gabadhooda meel wanaagsan oo mustaqbal leh oo qof qiimi badan inay ku hubsadaan mise inay dhaqaale iyo jeeb ay eegaan ayaa muhiim u ah maxaa muhiim u ah waxaa muhiim ah gabadha ninkii dhaqanayo oo diin leh inuu gabadha ka guursado Si fiican.
Intaasa muhiimada waa tahay maxaad ugu baaqi lahayd marka dadka ku dhagaysanaya ee dhallinyarada le rag iyo dumarka ee waalid kale ee gacanta iyagu ubadkooda inay ku hayaan suuragal tahay talada aad siin lahayd wax ku halka maxay tahay waalidiinta marba aad ma yeelanayaan horta waa kuwiina soo barbaariyo micnaha nolosheena qayb ka ahaa marka waalidiinta waxaa loola imaado dadka ha is soo fahmaan si hoosaad waxa loo hagaajiyo haye waa tahay waa mahadsan tahay gabadhaasi si qurux badan oo qiimi badan bay inoogu dhigtay fikirkeeda wanaagsan ee saliimka iyo habka inagala soo qayb qaadatay waa ay ku mahadsan tahay weli saaxiibayaal star fm baad inaga dhegaysanaysaan iminka saacaddu waa sagaalkii qadar konton iyo shan daqiiqa ayay daba martay dhegeystayaal kale ayaa weli khadadka soo beegsanaya iyaga ayaan jeclaa inaan fursadda sii siiyo hallow star f m
aadan cabdullaahi oo maneero joogo waayo aadanow mar kale kusoo dhaweynayaa saaxib waxay waalidiinta qofta qaladka ku yeelanayan waxaa waaye aha
gabadhii wiilka waa walaalo Mm.
isku hoyo isku aabo waay saxiix ah
in gabadha markay guursanayso in in wax laga wiilkii laga guursanahay laga qaado mooy inaan wax yar lagu qaalmaynin aha
wiilka guursanahayina guryo laga dhisto oo wiil kale loogu guuriyo waa tahay dhibka intaas leeg ma- ma- oo dhacay maxaa waaye ma ma garan karo anigu marka waalidka taasay qalad ku leeyihin haye
marka waxaan leeyahay waalidka waxaas iska dhaafeena gabadha ha u guuriyeena ha kaalmeeyana haddii wax lasoo baray adaa baday wax soo barsadee soo bartee inaad dib u gadata maaha waxaad soo bartee ku xisaabtanta maaha waa tahay
Eh, wiilka barse waxbaa lasoo baray qarash baa ku baxay eh, isaga laftiis haye Wax- meeshaan qarash la-aan wax soo bartay ma jiraan safiix ah marka qurbaha ayaan loo indha cadaynin gabdhaha ayaan la gadanin ayarka wax tartiib oo meer qabo oo edab leh oo xalaal leh meeshaan ka dhacan dhila waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad inoogala soo qayb qaadatay weli star f m baad inaga dhegaysanaysaan mawjadaha kala duwan ee star waad inagala jaan qaadaysaan barnaamijka ogaanka star wargelinta bulshada oo maanta aan kusoo qaadanay guurka oo la qaaleeyey ee dhibaatooyinka tirada badan ee kala duwan ee ka dhasha ama laga dhaxlo ayaynu ku guda jirnaa dhegeystaha kale aan markana u tallaabo waa ka xumahay kan uma suurtagelayso inuu ka qayb qaato waxaan usii gudbi oon usii tallaabi xigeystaha xiga ee kaleeto hallo star f m
alaikum وعليكم السلام ورحمة الله waa kusoo dhaweynaya
halo salaa calaykum وعليكم السلام ورحمة الله soo dhawow walaal xaliimo cali oo joogta balanbala waayo xaliimoy soo dhawow waa kusoo dhaweynaya
walaal waxaa aniga waxaan ku dhihi lahaa mhm
horta waxaa u waalidiintan horta aad yaa la saarin Hay.
dhallintan aad yaa la saarin si fiican eeday marka xageyaa qaaday
ma misan ayaa la dhihin waalidiinta oo wax dhaqan ka socdaa midna dhalintu ka socda ayaa la dhihin hay
horta sawinka maanta la joogo waayo waxan hay
marka ayada ani waxaan dhihi lahaa ehe
waxaan waxaa waaye gabadhaadi maanta m- m- si fudud baa ku bixiso maanta xoolo yar baa iska qaata oo si fudud baa ku bixiso hay
jiilaanka waa ku imaanaya walaal ku dhaaya gabadhaadi maxaad ku qari waa tahay
maxaa gabadha si fudud aa ku bixin aniga gabadhay daraa sidan ku dhisa shee waayo xaalkaada maxaa gabadhaada waxaad ku qarinaysaa wacdi maad ku qarinaysaa aa leeyahay hay
gabadha dhalinyaro kale u imaanaysaa marka waxay leedahay walaal adiga mani maanta intan oo dahab oo garaan baa liiga bixiyay see waayo adi xaalkaas hay
si fudud baa lagu guursaday ma aragta mhm
marka aniga waxaan dhihi lahaa isu ninka maanta Marka- la joogo waaye marka- waxaa in laga caqliyo in laisku sheego in laga wada baxo oo maaragtay shaydaanka laiska naaro si fiican loo wada baxo xoolaha badan ee islaamka la saaraya laga baxa aniga yaan dhihi lahaa aad soo jeedin lahay waa tahay aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan eed adigana fikirkaaga saliimka inoogu dhigtay una soo dhiibatay dhegeystaha xiga hallo star f m kan uma suurtagelayso weli waa wadaa bal aan sii socona waxaan usii gudbi dhegeysto kaleete oo markaas isagu fikirkiisa jecel inuu inala qaybsado hallo star f m dhegeysta waa kusoo dhaweynaya hawa waa soo laabtee haye maxaa ka tagtay oo ku dari lahay waxaan ku daraa horta dadaa dhaha mawta waalidiinta aan la eedin haye
gabarta markay ninka keentay waa tahay oo cidda lala xiriira waa tahay ma gabarta labadaba waalidna ma aaminsihin ayadana ma dhaqaala ay ka hadlaysaa gabarta laleeyahay wax qaalaynaysa laleeyahe waa tahay labada ruux oo dhale idoo amase gabartan dhaqaale ka hadla mahi waa tahay gabartan hadday dhaqaale ka hadlay gabadhan iyo wiilkaan bannaanka ay ku heshiin karaan walaalow intaa intaas aynaan kala tagna saasaa dhihi karaan waa tahay gabadhan iyo wiilkaan hadday ba heshiiyaan oo dhaqaale ay ku heshiin karaan aa meeshii ka soo bixi kara haye
markaan eh, gabadhiya eedda la saaraya gabar meel iska fidhido masaakiin oo nin u baahan ehe, inay ninka hor imaado dhaqaale ku tiirin mihi waa tahay markaan waxa waalidiinta watee waxa weeye waalidiinta waxba allaay leedahay eedda ka leexanini ehe, gabdhaha ayirka guurka loo fuday da guur laa raba dii kalena da guur laa rabina lagu qaaleeyan dhilay waa tahay marka iyaga laftooda dhalinyarada ka waran iyaga so iyaga laftooda caqabadka doorka ma aha si gaara gabdhaha oo kale
maya naftooda oo aqabada gabdhaha waa ka xan karaan laba iyo saddex walac afar ku tiris oo toban xabo oo dhaqaale u jee waa waa jaraan haye laakiin gabdha dhammaale bulshada maama gabdha dhama oo baahan oo horta nin dhaqaale leh oo xun iyo niman wax fiican oo oo waxba haysanin Mm. waalidka laakiin maxaa u waalidka laakiin maxaa u diidaya gabadhiisa in uu markaasi een, uu nin lacag laho taajiro oo dhaqaale leh uu ku hubsado si uu isagana uga faa'iido oo macaasha uga helo labada dhinacna iyagana ay ugu degto oo dhaqaale ay uga hegto mise arrintaas waa khalad
hawaa khalad waxa weeye dhaqaalahan horta ilaahay aa watay irsaaqadan hoqa nin walba irsaqiisa oo dhamaysan oo soo nool oo irsaqa dhimay horta dhamaysatarma maayo haye ani irsaaqadan ummadda lagu xaraama kasoo horjeeda ama irsaaqan ilaahay aa qaybi waxa aadana gacantiisa ugu jiro maaha si fiican marka ninka haysana walba lii walbahaar baasu ku haystaa ma weyn nin haddaan oo dhaqaale loo hurdaa ma jira waa tahay dadku waa ka dab badan yahay haye marka bahasha ummadda wadada si qaldan ay u fahamtay haye
marka gabardhaadii nin tujaar ah ku cid- ku ciyaara waxa ku dhaanta ku habeenna qada habeenna iska wax hela oo gabadhaada la heshiina waa tahay marka si caqabadahan iyo culaysyadan aad ka dhawaajisay ee tirada badan looga gudbo gabdhaha markaasi dhibaatada qayb bay ka yihiin baa layidhi waalidku qayb bay ka yihiin baa layidhi dadkii xataa gabadha raadinaya ee heerkoodii ka doonayay iyagana arrinta door bay ku leeyihiin baa layidhi marka arrimahani oo dhan si looga gudbo xalka midna dhalkaa loo helo tallaabooyin caynkaa aa loo baahan yahay in la qaado waxaa loo qaadaa hadday dadku waalidiinta ay midoobaan oo dhalinyarta allah ay leeyihin nin walba wax waalid oo dhalinyar iyo gabar iyo wiil inta layska dhigo waalidiintan oo wax san ku dhaqma haddii la arka mhm dhalinyarta wadada ay soo qaada waaba dad la hegi kara si fiican laakiin duq iyo waayeel lama yara cajasan oo dhaqaalo u cajasan oo caja- dhaqaalo u socdo marka la arka aha wiilkan waa gadooda gabartan waa gadoodi waa tahay aabbow saanaad lahay iyo hooyo iskuhadii dhaqaale intaan al rabaa ay lehdaa laleeyi waa tahay weliga markaas karaab dhaqaalihii waalidka ayaa isku hadal haya oo isku kora waa tahay laakiin dadka daa lafafirdaynoo carabinka waxaan hadlaan ku arka dhaqaalidinka sheegaan ku arka daalla markaan buli dadka dadka dhalay ee waxsaan ku hadlayiin waa tahay dhalinyartu waa hogaansan laheyd waa tahay aad baa u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaynaa fikirkaaga wanaagsan ee saliimka dhegeystahaasi waa mahadsan yahay iyo dhegeystayaashii kale ee kasii horreeyey weli star f m aad inaga dhegeysanaysaan codka gobolka waqooyi bari waa tahay saaxiibayaal aan intaasi kaga soo laabanno qadaradaasi adeega bulshada ah iyo sidoo kale warkii star f m ee kasii horreeyay uu inala socodsiinayay mawliid maxamed shuuriye halkaad ka dhegeysanaysaana waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aan dib ugu soo laabanna barnaamijkii hogaanka star ee wargelinta bulshada oo maanta aan kusoo qaadanay kuna qaadadhigaynay guurka oo la qaaliyey iyo dhibaatooyinka tirada badan ee kala duduwan ee ka dhasha oo aan soo sharaxnay dhinacyo fara badan oo kala duduwan ah aynu dhegeystayaasha aragtiyo kala duduwan ay nala soo wadaageen waxaaynu markan kusii soconaynaa qeybaha kale ee barnaamijkeenna ee markaasi qodobkan aynu ku qaadaadhigayno oo fikirka dhegeystayaasha uu ugu muhiimsan yahay dhalinyarada yaa guurka ku qaaliyeynaya qaar fara badan oo ka mid a dadkii ra'yiga iyo araahyada kala duwan ay qabaan inala soo qeybsaday iyo qof walba oo guurdoon ayaa guurka ku qaaliyeynaya dhalinyaro fara badan iyo dad fara badan oo waayeel ah waxgarad fara badan qofalaba markaasi eedda dhan ayuu u jeediyey kuwa waalidiinta eedeeya kuwa dhalinyarada eedeeya kuwa markaasi wiilasha eedeeya kuwa gabdhaha si gaara u eedeeya iyo kuwa si guudasulo eedeeya intaba haddaba markaasi arrimahana waxay u baahan yihiin xal waara oo midho dhala oo laga helo oo dhinacyada kala duwan qof walba ku qanacsan yahay si markaasi loo badbaadiyo taranka bulshada oo iyadu mid mudnaan gaara in la siiyo u baahan aabbuhu waxa uu xooga saaraa waqtiya fara badan oo ka mid a ma aha in aabbo oo dhan wax xumeeyo aabbayaal tiro badan oo wanaagsan ayaa jira oo jecel oo aan eegin dhaqaale iyo lacag iyo wax la isku xidhaya eetaa beddelkeeda ka fikira nolol wanaagsan ubadkiisa gaar ahaan ilmaha uu isagu dhalay gabadhiisa iyo wiilkiisa aan u kala qaadin qaar dhegeystayaasha ka mid a waxay ka dhawaajiyeen in dhaqaalo laga soo qaaday markaasi gabadhii lasoo doonay gabadhii iyo wiilkii walaalaha ah in gabadhii dhaqaalihii markaasi laga keenay la doonayo wiilkii mararka qaarkood in loogu guuriyo oo arrimo markaasi dhaca dadka qaarkoodna ay nala wadaageen oo inoo sharaxeen oo inoo sheegeen si markaasi dhaqaalaha gabadha laga keenay wiilkii loogu dhiso loogu guuriyo aabuhu laakiin labada dhanba waa wada dhalay dhan walbana markaasi mas-uuliyad ayaa ka saaran bal dhegeystayaasheenna ayaynu sii siinaynaa fikrada kala duduwan ay qabaan si ay noola sii qaybsadaan soo dhawow dhegeysta magacaagi halkaa joogta wacalaykum salaam waraxmatullah
waa dhawe walaal cabdinaasir eldhored eldhored baa joogtaa soo dhawo
waad mahadsantahay ne horta arrintan waa caqabad taagan oo bulshada soomaaliyeed ku harsatay si fiican
aniga aada waxaan saaraya gabdhaha hay
gabar maaragtay laga yaabo in maaragtay sidai caadi uun loo guursaday oo waxba maaragtay weyn aan laga dhiibinaa miidiaha soo istaage hay
waxay leedahay magacayga keliya waxa wuxuu ahaa konton kun oo dollar waa tahay
gabdhihii kal run bay moodayaan hay
mid walba markaad hadlahaas awdo waxay ku leedahay konton baa rabaa ee meherka keliya arooskaa noo dambeeya waa tahay
marka dadkii waagii hore soomaalida hodan bay ahaydoo xoolaa la dhaqan jiray beere adduun soomaalida hodan bay ahayd hay
hadda maxaa la hayaa
hay
marka arrinta waxaa waye gabdhaha eedda iskale aabayaasha waxaa waye mid mid laga yaabo oo isle gabadha aad ka macaashir laakiin boqolkiiba sagaashan odayga muhiimad uma ma siinayo in maaragtay shilimaad iyo waxaas la siiyo waa tahay
wuxuu rabaa qof muslim oo gabadha ka dhaqdo un gabadhu marka iyadu faa'iidada ay ka helayso wax markaasi been ah oon abuura waxaan laga bixinin waxaan loo samayn guri aan loo dhigin inay intay media soo fadhiisato ay markaasi ka hadasho ay dhahdo saasaa la ii sameeyey ninkayga saasuu markaasi tallaabadaasu ii qaaday saaya saasuu dahab caynkaasu ii xidho intaa intaas meherkayga waa intaa maxaa faa'iido ay ka helaysaa markaasi soo
waxba faa'iidaa kama helaysa dembi iyo been abuur ma ogi laakiin sida aan isleeyahay waa un fan un soomaalidu waxaad ogsoon tahay inteeda badan inay jecesha faanka waa tahay
marka ayadoo isle gabdhaha kale u faan dadka kale maaragtay ha ku maqlaan unbay ka tahay laakiin wax faa'iido ay ka helayso meesha ka muuqdo ma laha hay laakiin caqabad bay abuureysaa dhanka kale soo lama dhihi karo
caqabad hade waayba abuurtay sooma kumanaan gabdhood baa daawan maaragtay meel kasta run bay moodayaan marka lala hadlaba waxay leedahay konton kun oo dollar ma haysa meher ah waa tahay
marka gabdhihii hadda waa wada guumasoobeen oo maaragtay soddon jiro afartan jiro ay noqdeen qaarkoodna maanta tarankiiba way ka baxeen hay
marka runtii waa arrin maaragtay maxaad ku baaqaysaa marka waalidiinta iyo dhalinyarada gabdha iyo wiilalba si guud maxaad ugu baaqaysaa oo fariinta aad u gudbin lahayd maxay tahay wax waad waad mahadsantahay waa su-aal wanaagsan walaal waxaan ku baaqayaa baraab maalin dhaweed waxaa jira mudano la dhaho xuseen weytaan oo laga doortay maaragtay laga soo doortay gobolka waqooyi bari gaar ahaan mandheera sameeyey maaragtay konton dhalinyaro isku keenay oo guur wadareeba u sameeyey hay
waa arrin maaragtay tallaabo wanaagsan waa arrin maaragtay dad badan aysan horay ugu dhiirin jid buu furay ninkaas waa tahay oo kheyr allah siiya marka ani waxay ila tahay wadada ha la maro guur wadare ha dhaco oo maxaan ku iradaye bedelkii dhalinta ay guur la-aan ahaan lahayd waxaa ka fu- ka wanaagsan in dadku ay tarmaan oo soomaalidu ay badato muslimka uu bato waa tahay
muhiimaddu waa intaas dadka marka ani waxaan leeyahay mudanayaasha hogaamiyaasha een, dadka waxgalka ah ee, uqaasha ee, ha sameeyana maaragtay wax la dhaha guur wadareed arrintaas sida loo bilaabay ha ahaato markaas way iska dhammaan doontaa fahankan iyo waxaasaa la iibiyey waxa way iska dhammaan doontaa waa tahay Ee, zi- zinada iyo cuduradan lagu habsaday iyo abaaradahan ah, iyo fatahaadahan ujeeda kulli waa ara alle oo ka imaatay is- eh, dadkii oo si xuq si qaldan u isticmaalay maaragtay waxaan loo baahnayn hay
banaanada maaragtay las- eh, ah, markii guurkii la qaaliyay banaanada maaragtay lagu kala dherge waa tahay waxaasna rabbi ma ogolo Mhm.
ee, diinta islaamka meelay kaga banaanta ma jirto marka in arrintaa xuseen weytaan mudane ee, xuseen weytaan uu sameeyey la maro jidkaas oo wixii isku baahan maaragtay loo- loo fududeeya sidaasaan qabaa walaal ay- ay ila tahay in looga gudbi karo waa tahay marka arrintani xal waxay u noqonaysaa in xumaantii la yareeyo
aad iyo aad ee, de- b- faankan iyo hataa gabar kasta waxay leedahay heblaayo mogta gabdhaha way isku daydaan waad og tahay marka w- hadiiba la dhahaa gab- gabdho heblaayo iyo konton gabdhood boqol gabdhood baa guur ka noocaa maray adiguna waxay leedahay mar nin unbaa reer unbaa rabtahay marka waa laga gudbaya qarashkan iyo dhibaatadan walaal waa tahay
marka aad baa umahadsantahay barso Wa- wanaagsan oo wacan walaal barqa lamid aad baa u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaynaa fikirka wanaagsan ee saliimkeed inagu soo biirisay yaarahdaadasi weli saaxiibayaal star f m baad inaga dhagaysanaysaan codka gobolka waqooyi bari qaybihii dambe ee barnaamijka hogaanka istaa ee wargelinta bulshada ayaynu ku siisay qaynaha anigoo yuusuf gaasaan idiin daadihinayo bal markaasi ciyaarihii ayaan fiirinaynaa ciyaarihii markaasi xalay dhacay iyo kuwa maanta dhacaya balse markan dhegaystaha khadka telefoonka ku jira ayaan jeclahay in aan fursadda dhankiisa u weeciyo halo star f m
هلا دالي وعليكم السلام ورحمة الله سو دhowo عبد البديع سلاتوه haya cabdullaahi ow soo dhowo mar kale maxaan hadda ugu baaqaya dhalinyarta dhammaantood waase hawsha maanta dhalinyarta waa dhalinyarta oo aad qof a u bado si fiican
waalid wax la geeyo malaha haye maxaa yeele nin walba waxaa soo maray hawsha kulay waalid gacantiisa ku jirta haye sidaa ay ahayd nin walba waa ogyahay haye
hadda hawsha waalid gacantiisa ku ay dhalinyar soo baxda arrinta wax qarribantay waa dhalinyaraas kala ah haye
dhalinyarta maxaan ugu baaqaa dhammaantood ilaahay dadna xoolo waa siiye dadna xoolo la-aan ku mataxaan waa mataxaan haye marka maanta wixii go- lambarka waa lasila rogsaa gabdhaha maanta inta eh, wax haysata ha qaateen haddaan lahay gabdhaha waa ka bateen haata
inta laakiin maanta magaalada ninka iyo meeshu helisadeeda taageeraan lahay gabdhahan maanta ninka maal qaban ay raadiyeen marka ayagana wixii raa- ku raadsiye oo ku sheegin waa gabarta galoo maalka lagu dhisay wiilka galoo maalka ku dhistay waxa dabata aqbada keena waa taas waata wararka la gudbina waa waxa dhibka keenaha waa waxaas waxaas ayakana maxaa leedahay dhalinyarta ka fiirseena ninka kale waa walaalkood waa gabarta kale oo waxba haysan waa walaasheed wa- waalidkan maxaa uyinkana uu kula talinahay ninka wax hays ninka wax hays isku sidoo waxa laga qaada hawshan gacantooda ay ku jirtaa waalidka ha soo celiyaan aan leeyahay oo ayakaa dhulka is dhigahaya waalidka maxaa leeyahay kula baaqaa talada gacantooda ay ku jirtaa ayakaa waxaad keeni kara waxna fududayn kare gabdhahana qaadatan ilraxana lagu fiiriy han loo guriyaan leeyahay waanu ku salaamay dhegeystayaal waa kaa qaday aad baa u mahadsan tahay inta ayna hawada ka bixin haddii aan fiirino ciyaarihii shalay dhacay luton iyo chelsea ayaa sarka chelsea saddex iyo laba ayay kaga badisay aston villa iyo balin aston villa oo markan la qaban layahay saddex iyo laba ayay markaasi kaga adkaatay kooxda bali ee uu hogaamiyo kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta manchester city company crystal palace waxay xasuuq u geysatay kooxda kubadda cagta ee brentford waxayna kaga badisay saddex gool iyo hal kooxda kubadda cagta ee manchester cityna garoonkeeda itihad stadium ee magaalada manchester waxay xasuuq iyadana markeeda ugu geysatay oo laba gool iyo waxba kaga badisay shilvis united wolfis iyo everton ay sarkeen wolfis oo wacdara dhigaysay toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay saddex iyo eber markaan ku xasuuqday kooxda kubadda cagta ee everton Mm, kooxda dhibaatada weyn wajahaysa ee manchester unitedna kooxda northam forest ayaa kaga adkaatay markaasi laba gool iyo hal gool manchester united arrintani waxa ay ku tahay culays markaasi een, kala duwan waxayna markaasi isugu xiga guuldarooyinkii kooxda kubadda cagta oo toddobaadkii hore ay kala kulantay kooxda kubadda aan dhehe toddobaadkii hore waxa ay guul ka gaadhay kooxda kubadda cagta ee aston villa soo laabashaa waxaa kasii horeysay westham united oo markaasi labaatan iyo saddexdii december ka badisay liverpool barbare lasoo gashay bayer munich oo markaasi ka reebtay horyaaka qaramada qaaradda yurub ee uefa champions leaga waxaana culays weyn wajahaya shaqadiisana halis ay ku jirtaa macalinka kooxdaasi eric tanhag haddii aynu kusii soconno ciyaaraha markaasi kaleete waa ciyaaraha markaasi kaleete ee maanta dhacaya waxaa kamid a kooxda kubadda cagta ee arsenal shanta galabnimo galabta markay tahay kow iyo tobanka waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee fulham united oo garoonkeeda ay ku booqan doonto tottenham hotspana waxay waqooyiga magaalada london kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee bournemouth waa ciyaaraha maanta markaasi dhacaya dhinaca horyaalka haddii aan fiiriyo markaasi wadanka talyaaniga ee syria hogaankiisa markaasi ciyaarihii shalay dhacay atlanta iyo lezo ayaa sarkay atlanta hal iyo eber ayay ku badisay ee similan iyo kooxda soluna ciyaartooda hal iyo eber ayaa waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee esimilan xidiga reer mareykan ee lagu magacaabo bolosig ayaa goolkaasi dhaliyey kooxda kubadda cagta ee markaasi yuventusna waxa ay hal iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee ac roma uu hogaamiyo macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee chelsea real madrid iyo kooxda manchester united jose morenio dhinaca kala sareynta hogaanka waxaa haysa kooxda kubadda cagta inter milan afartan iyo shan dhibcood sideed iyo toban ciyaarood bay ciyaartay juventus kaalinta labaad bay ku jirtaa waxay leedahay afartan iyo saddex dhibcood sideed iyo toban kulan ayay ciyaartay ac milan nambarka aan dhehe juventus lambarka labaad bay fadhida kooxda kubadda cagta ee similan kaalinta saddexaad bay ku jirta soddon iyo lix dhibcood bay leedahay fiorentina ayaa fadhida kaalinta markaasi afraad oo iyana leh soddon iyo saddex dhibcood waa tahay saaxiibayaal gebagabadii barnaamijkeenna ayaynu markaasi qarka u saarannahay marka haddii intayna hawada isku macsalaameynin haddii aynu fiirino dhinaca horyaalka markaasi wadanka spain ee laligana ciyaartiisa ama ciyaarihiisa waxaa hogaanka u haya kooxda kubadda cagta ee real madrid afartan iyo shan dhibcood grona waxay leedahay afartan iyo shan sidoo kale atlantico madrid soddon iyo sideed bay leedahay kooxda kubadda cagta f c barcelonana nambarka afraad bay ku jirtaa oo soddon iyo sideed dhibcood ayay leedahay dhammaantoodna waxay wada ciyaareen min sideed iyo toban ciyaarood intaasi ayaan kusoo gabageynayaa saaxiibayaal barnaamijkii hogaanka istaay wargelinta bulshada oo maanta aan kusoo qaadanay dhinacyo fara badan oo kala duwan aan ka falanqeynay guurka oo la qaaliyay iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay laga dhaxla ama ay leedahay waa u mahad celinayaa dhegeystayaashii qiimiga badnaa ee fikirka iyo oraayada kala duwan ee qabaan nala qaybsaday inala wadaagay anigoo yuusuf gaasa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkaga daadihinaya waa ku mahadsantihiin la socodka wararka warbixinada iyo barnaamijyada kala duwan ee star f m inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kii saaxiib waa yuusuf gaas oo idin leh isma dhaafna saaxiibayaal sidaas iyo ammaana alla